بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون suurat ruom ayaan kusoo dhex jirnay aayadda labaatan iyo sideedaad ayuu darsigani ka bilaabanayaa waxaa inoo dambeeyey aayadihii allah subxaana wa tacaala qudradiisa iyo awooddiisa laynoogu sheegayey iyadoo markii dambena si duuduuban laynoogu sheegay allah subxaana wa tacaala inuu sifada ugu sarraysa leeyahay macnaha shay kasta oo sifatu madxin ah oo laysku ammaano allah subxaana wa tacaala midda ugu sarraysa leh aayaadkii ka horreeyey waxay ka hadleen qudrada iyo awood awood haddii la yidhahdo ta ilaahay baa ugu sarraysa naxariis haddii la yidhahdo ta ilaahay baa ugu sarraysa maqal iyo arag hadday noqoto ta ilaahay baa ugu sarraysa cizi iyo xikmo hadday noqoto ta ilaahay baa ugu sarraysa walahu lmathalu laclaa sifaatu lafcaal hadday tahay ama sifaatu daad ay tahay ilaahay sifooyinkiisu sifooyinka khalqiga ma aha waa sifo kayfiyadeediiyo qaabkay u taallo bini aadamku xataa aynan macnaha waxway caqligooda koobi karin iyo garaadkooda toon aayaddan marka daraba lakum mathalan min anfusikum waxay tusaale ka bixinaysaa qadiyatu tawxiid oo aada iyo aada qur-aanku usoo celeliyo haddaan ka baxaynaa haddaan ku noqonaynaa haddaan haddana yani waxa weeyaan masalatu tawxiid iyo xaqa ilaahay waa aasaaska ay diinta dhanba ku taagan tahay sidaas daraaddeed waa gar in kolba lagu noqdo oo lagu soo celiyo oo haddana laga hadlo oo dhowr weji laga muujiyo si macnaha wax weeye loo fahmo tani marka tusaala laga bixinaya rabbi wuxu uhi subxaana wa tacaala daraba wuu yeelay lakum idinka wuxuu idin yeelay alla subxaana wa tacaala mathalan mahmah qise cajableh ayuu idin yeelay min anfusikum mathalkaasoo min anfusikum nafafyaalkiina xaggooda ka ahaaday naftiinna ayaa mathalka laga samaynaya waa ka maalki hal lakum ma idiin sugnaaday mimaa malakat kuwa ay hanatay qaarkood aymaanukum midigyaalkiinu kuway hanteen qaarkood ama xaggooda ma idinka sugnaaday min shurakaaa kuwa wadaaga kuwa wadaagoo idinla wadaaga fii maa rasaqnaakum waxaan idinku irsaaqnay dhexdiisa idinla wadaaga oo fa antum idinka idinkiioo idil kuwaad milkiyayseen iyo idinkiiba sawaaun kuwa siman aad tihiin fiihi waxa aan idinku irsaqnay aad u simantihiin takhaafuunahum ood ka baqaysaan ka khiifatikum baqdintiina oo kale anfusakum nafyaalkiina aad ka baqaysaan kadalika sidaas oo kale ayaanu nufasilu u faahfaahinaa u kala dhigdhignaa al aayaati aayadaha liqowmin dad baan u kala dhigdhignaa yacqiluuna caqli lahoo wax fahmaya wax garanaya bal iskaba dhaaf ittabaca waxay raaceen aladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey ahwaa'ahum waxyaabahay naftoodu jeclayd bay raaceen bikayri cilmin yani ogaansho la-aan cilmi la-aan bay naftoodu waxay jeclayd iska raaceen faman kuma ayaa yahdii hanuunin kara man adalla allahu cid uu alla lumiyey wamaa lahum umana sugnaanin min naasiriina kuwa u hiiliya masalku waxa weeye waxaa loo samaynayaa mushrikiintii ilaahay subxaana wa tacaala iyo khalqigiisa wax wadaajiyo wax isugu daray waxaa la leeyahay kuwa ay ilaahay wax la wadaajinayaan way qirsanaayeen inay addoommo ilaah yihiin oo waa kan soo sheegnay markay masalan xajka iyo cumrada iyo talbiyeysanayaan labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak bay dhijir mid wax kula wadaaga malihid mid wax kula wadaagood adigu leedahay oon isagu kulahayn mooye tamlikuhu ood leedahay wamaa malaka isagu waxba aan milkiyin waa asnaamti asnaamtana marka inay ilaahay addoommadiisa ay ka mid yihiin way qirsanaayeen waxaa la leeyahay marka tusaala laydiin samaynayaa iyo maahmaahe idinka lafihiinaana laydinka samaynaya bal u fiirsada addoommada aada leedihiin ilan addoommay lahaan jirin addoommada aada leedihiin ee gacantiinna ku jira ma ogoshihiinoo raalli ma ku tihiin inay xoolihiinna idinla yeeshaan oo idinka iyo iyagu aada xoolahaa si siman ugu tasaruftaan sida aada mid xor ah markuu xoolaha aada isla leedihiin aada uga baqdo oo kale aada uga baqdaan yani markaad nin xor ah oo wax milkin kara oo rag ah wax idinka dhexeeyaanoo xoolo isugu kin jiraan xoolaha inaad keligaa ku tasarufto waad ka baqi sooma marka addoommadiinna raalli ma ku tihiin intay idinla yeeshaan xoolaha waxa ilaahay idinku irsaaqay intay idinla yeeshaan haddana inaad tasarufka iyo xoolaha maamulkooda u sinaataan ood uga baqdaan sidaad uga baqi lahaydeen mid xor ah oo xoolaha idinla leh sidii aada uga baqi lahaydeen saasoo kale aada uga baqdaan ma suuroobi kartaa jawaabtu waa maya markaba waxay la soo boodayaan addoommadanadu seebay xoolaha naga noola yeelanayaan hadda waxaan ilaahay baa idinku irsaaqay ogow ma aha idinku maydaan jeebkiina ka keenin fiimaa rasaqnaakum wax alla idinku irsaaqo wey haddana addoommadaad lahaydeen inay idinla wadaagaan ma ogolidin waad ka santaagaysaan waad diidaysaan haddaad taa diidaysaan maxaad raalli uga noqoteen ood ku ogolaateen allaha khalqiga abuurtay addoommadiisa qaar ka mid ihi inay wax la wadaagaan inay cibaadada la wadaagaan inay baryada la wadaagaan inay gawraca la wadaagaan cibaadada inay la wadaagaan seed raalli uga noqoteen idinkuba raalli kama tiidin addoommadiinu inay xoolihiinni iyo waxa laydinku irsaaqay idinla wadaagaan macnaheedu waxa weeye ma idinku waxaad isu quuri weydeen baad ilaahay u quudheen idinku isuma quudhaan mana rabtaan addoommadiinu inay xoolihiinna idinla wadaagaan ood ku sinaataan seed marka raalli uga noqoteen oo idinka dhaadhacday ood ugu qanacdeen in alle iyo addoommadiisu wax dhex maraan oo wax wadaagaanoo alla maamulka kownkan iyo cibaadadiisa iyo xuquuqda khaaska u ah inaad addoommadiisa la wadaajisaan seebaad raalli ugu noqoteen saas wey macnaha marka waa kaan soo marnay wayajcaluuna lilahi maa yakrahuuna waxay iyagu naftooda karaahaysanayaan ooyna la rabin bay ilahay u samaynayaan oo ilahay subxana wa tacaala ma rabaan ayagu gabdhihii waa kuwii diidi jiray ma raba inuu gabadh dhalo haddana ilahay bay gabdho u sheegayaan ma raba in xoolihiisii lala wadaago addoommadiisu la yeeshaan haddana ilaahay buu doonayaa inuu addoommadiisi wax la wadaajiyo yani maamulka kownka iyo cibaadada ay la wadaagaan macna taasaa marka la leeyahy takhaafuunahum kakhiifatakum sidaasaanu aayadaha u kala dhigdhignaa buu rabbi leeyahay laakiin yaa ka faa'iidaysanaya liqawmin yacqiluun dad wax fahmaya oo inay wax fahmaan diyaaru ah laakiin dad uun ay kaga dhagan tahay waxaan soo gaadhnay iyo waxaa dhaqan noo ahaa iyo waxaa hiddan noo ahaa kuwaas waxba garan maayo saas caqligii o dhan bayba qufuleenba meel bay ku xidhan kuwaas kuwaasuu alla tilmaamayo wuxuu yidhi bal ittabaca aladiina dalamuu ahwaahum nimanku inay xujo qaataan diyaaru ma ah laakiin hawadooday raaceen oo naftoodu waxay jeclayd unbay dabagaleen cilmi la-aan ma aha inay ugu qanceen asnaamtan inay caabudaan oo ilaahay cidaan ahayn baryaan cilmi kuma qancinin xujana mayna qancinin caqlina ma qancinin laakiin naftooda unbaa ka heshay sidaa unbay ka heleen maadaama awow iyo aabba ka soo gaadheen oo bulshadoo saa samaynaysa arkeen naftoodaasaa jeclaatay laakiin cilmi ku qanciyey iyo xujo ku qancisay ma jirto marka ilaahay baa inay lumaan qoray wey macanaa cid ilaahay lumid u qorayna cid hanuunin karta ma jirto cid u hiilisana ma ay helayaanoo cidna uma hiilin karta alla subxaana wa tacaala xaggiisa cid wax uga qaban karta ma jirto macana daraba wuu yeelay alle lakum idinka wuxuu idin yeelay maalan qisa cajableh mahmaah ama qisa cajableh ayuu idin yeelay min anfusikum nafafyaalkiina xaggooduuna idinka yeelay ama mahalkaasoo min anfusikum nafafyaalkiina xaggooda ka ahaaday maelka xaggee laga samaynayaa naftiinna idinka iyo qaabkaad u dhaqantaan iyo yani maelka laga keenahayayoo laga samaynaya maelkii waa hal lakum ma idiin sugnaaday mimaa malakat kuwa ay hanatay aymaanukum midigyaalkiinu ay hanteen xaggooda ma idinka sugnaaday min shurakaaa kuwa wax idinla wadaaga kuwa idinla wadaaga fii maa shay dhexdii rasaqnaakum aan idinku irsaaqnay kuwa idinla wadaagaa xaggooda ma idinka sugnaaday addoommadiinna xaggooda ma jiraan kuwo idinla wadaagaya risqii alla idin siiyey oo fa antum idinka idinkadaasi waxay ku dhaxaysaa iyaga iyo addoommadiiba oo fa antum idinkii idinkoo iswataay sawaaun markaa aad tihiin kuwa ku siman fiihi risqiga dhexdiisii aad ku sinaataan oo si siman markaa aad u maamushaan ood ugu wada tasarufi kartaan ma dhici kartaa taas takhaafuuna aad ka baqaysaan takhaafuuna xaalo aad ka baqaysaan yacni takhaafuuna xaalo aad baqaysaan oo hum addoommadiinna aad ka baqaysaan ka khiifatikum baqdintiinna oo kale anfusakum nafyaalkiinna aad ka baqdaan sidaad naftiinna uga baqdaan si la mida markaa aad addoommadiinnii uga baqdaan ma dhici karto oo naftooda say uga baqaan anfusakumta waxaa laga wadaa waa dadka xorta ah anfusakumta yacni idinka xorta ah sida aad uga baqdaan nin xor a markuu xoolaha kula leeyahay xoolihii uu kula lahaa inaad ku tasarufto sida aad uga baqdo si la mida markaa aad uga baqdaan addoommadiinna xoolihii ay idinla yeesheen inaad ugu tasaruftaan idinkoon talagelinin ama aan la socodsiinin ama ayna idinla ogeyn macna taasi ma dhici kartaa jawaabtu waa maya haddayna dhici karaynin oo addoommadiinnii si siman inay wax idinla wadaagaan diideen alla addoommadiisa maxaad wax u wadaajiseen allihii addoommadiisa seed wax u wadaajiseen raalli uga noqoteen kadalika sidaasoo kaleanu nufasilu u faahfaahin u kala dhigdhigaynaa al aayaati aayadaha liqowmin dad baan u kala dhigdhigaynaa yacqiluuna oo wax kasay wax fahmayo waxa loo sheegayo dhuuxayo oo garanay bal iskaba dhaaf inay wax fahmaane ittabaca waxay raaceen aladiina kuwa dalamuu dulmiga sameeyey ahwaa'ahum hawooyinkooday raaceen naftooda say jeclayd bay raaceen biqayri cilmin cilmi la-aan xaalo ay yihiin ayagoon garanaynin maa yani waxa wey waxaan ay haystaan wax xujaa iyagoon u garanayn butlaankiisana aan garanayn ciribta xunee ka dhalanaysana aan garanayn cilmi la-aan ba iska raaceen faman yahdii yaa hanuunin kara man cid adalla allahu alla uu lumiyey wamaa lahu umana sugnaanin min naasiriina kuwa u hiiliya marka ma dhici karto adiga markaad raalli ku noqoto in lagula wadaago adigoo weliba waxaan aad leedahay laylama wadaagi karo aadan asal u lahaynee alla ku siiyey haddaadan raalli ka ahayn addoonkaagii inuu kula yeesho alla iyo addoommadiisuna wax ma wadaagi karaan ha isugu darina baa lidhi macnaha fa aqim toosi wajhaka ha wejigaaga toosi liddiini ha diinka u toosi xaniifan xaal aad tahay ku leexanay oo diinta saaxdaa u leexanay fitrat allah ha fitrat allaahi halkaa waxaa ku jira iqraabay ku nasibsan tahayo ilzamuu laazima fitrat allah alle qaab abuuristiisa fitrat allaahi alle qaab abuuristiisa ama si u abuuridiisa allatii midaasoo fadara nnaasa dadka uu abuuray calayhaa korkeeda uu ku abuuray laa tabdiila yani bedelid laa tabdiila bedelid likhalqillaahi abuurka ilaahay uma sugnaanin daalika midkaa oo fidrada ah ayaa addiinu diinkiya alqayimu ee toosnaa walaakina akthara annaasi laakiin dadka intooda badani laa yaclamuuna ma ay oga muniibiina xaalo aad tihiin laazima fidradaas muniibiina xaalo aad tihiin kuwa noqonaya ilayhi xagga alla u noqonaya wattaquuhu iska jira alle wa aqiimuu toosiya alsalaata salaada toosiya walaa takunuu hana noqonina min almushrikiina kuwa alla wax la wadaajiya min aladiina kuwii kuwa ka mid ha noqonina faraquu yani kala qaaday faraquu kala jebiyey oo kala qaaday diinahum diintooda kala qaaday oo wa kaanuu ahaa shiyacan kooxaha ahaaday kullu xisbin xisbi kasta farixuuna kuwa farxaya weeye bimaa shay bay ku faraxsan yihiin ladayhim agtooda fa aqim wajhaka liddiini waxaa laga wadaa wejigaaga diinka ku toos diinka wejigaaga ku toos maxaa laga wadaa shayga markaad doonayso si buuxda inaad u qaabisho oodan midig iyo bidix toona uga leexanin waa inaad wejiga siiso waxaana laga wadaa diinta ilaahay qabso oo ku toos oo daa'im oo dhinaca iyo dhinac midna ha uga leexanin saasaa laga wadaa fa aqim wajhaka liddiini wejiga waxaa looga cabiray shayga aad mudnaanta siinayso eed qiimaynayso ee kula weyn ayaa wejigaaga iyo macnaha yaa wejigaaga lagu aadiyaayo la siiyaa marka wejigaaga toosiyo diinka ku toosi diinta ilaahay ku toos baa laga wada diinta ilaahay ku toos adiga oo diimaha kaliya dhaqamada kale oo dhan ka leexanaya ayada keligeedna xaggeeda u leexanaya fidrat allahi alatii fadara annaasa calayha halkaa fidrat allahidaa tafaasiir badan baa ku jira laakiin waxaa laga wadaa ilaahay fidradiisa laazima laazima ilahay fidradiisa fidrada waxaa la yidhahdaa waa ficla markii la yidhaahdo luqa ahaan ishtiqaaqeeda ha la baadho waxay noqonaysaa ficlatun oo waa ismu hay-a ficlatun waa qaab yani luqada carabiga waxaa la isticmaalaa marna waxaa la sheegi rabaa falku su u dhacay marna falkii keliya la sheegi rabaa maala waxaad la dhihi yani jalasa wuu fadhiistay juluusan fadhi marna waxaad dhihi jalasa jilsatan qaab fadhi ama si u fadhiisi jilsatantu marka waxay cabiraysaa qaabkii fadhigu u dhacay yani jilsatan sayi'atan aw xasanatan baad dhihi qaab fadhi xun ama wanaagsan ficila marka waxa weeye waa hay-a oo wuxuu sheegayaa qaabkii wax u dhaceen buu sheegaya fidrada marka waxaa laga wadaa yani sidii abuurista ilaahay ay ahayd laazima ama qaabkii abuurista ilaahay ay ahayd laazima qaab abuuristii ama si u abuuridii qaabkii ilaahay uu u abuuray taas laazima baa laleeyahy oo muxuu yahay qaabkaas waxa weeyaan allah subxaana wa tacaala markuu khalqiga abuurayay oo bini aadamka abuuray abuuristuu abuuray wuxuu ku abuuray qaab iyo si qaab gooniya iyo dabeecad gooni ah dabeecaddaasi maxay tahay waa islaamnimo iyo inuu diyaar u yahay inuu iimaanka qaato yani waxa uu ku abuuran yahay qaabka uu u abuuran yahay waxa weeyaan islaamnimo iyo diin iyo iimaan iyo toosnaan iyo inuu aqbalo oo uu qaato ayuu u diyaarsan yahay oo qaab abuuridda iyo sida loo abuuray waa sidaa sidii marka ay ahayd saa laazima bal haka leexanina fidrada marka taasaa la yidhahda oo waa midda lagu dhasho waa ka nabigeenu odhanaya sal lay waslam yani kullu mawluudin yuuladu cala alfitra ilmo kasta marka la dhalayo waxaa lagu dhalaa toosnaantaas iyo islaamnimadaas iyo diyaarsanaan uu u diyaarsan yahay inuu khayrkii qaato sharkana naco fidrada saasaa la dhaa marka markaa kadib baa waxaa bedelaya sidii ilaahay u abuuray ama qaabkii uu abuuray ee wanaagga ahaa iyo islaamnimadii iyo toosnaantii waxaa ka bedelaya kolba bii-ada uu ku dhex noolyahy fa abawaahu yuhawidaanihi hadday aabihii hooyadii yahuud yihiin intay ka bedelaan fidradiibay waxay u bedelayaan yahuudi ka dhigayaan hadday nasaaro yihiin intay ka bedelaan fidradii toosnayd bay waxay u bedelayaan nasraani bay ka dhigayaan hadday majuus yihiin majuus bay ka dhigayaan waxay bedeleen qaab abuuristii iyo sidii ilaahay u abuuray ee toosnaanta ahayd bay ka bedelayan ka wareejinayaan laakiin asalka muxuu ku dhashay wanaag iyo toosnaan taa ilaahay uu khalqiga korkood korkeeda ku abuuray taa laazima la leli oo macnaha waxa weeyaan waa ballantii aynu qaadnay suurat lacraaf markaynu soo marayn alastu birabbikum su-aalla ma dhih inta layna soo ururiyey dhabarka aadam laynaga soo ururiyey alastu birabbikum waxaynu nidhi balaa waa tahay rabbiganna ogolaana tiibaa qalbigeenna weli kusii jirtoon ku dhalanaynaa markaan adduunka imaanayno innagoo ilahay ictiraafsa subxana wa tacala qalbigu isagoo saasuu dhalanaya waana midda fidrada shareecadu sheegaysa midaas fidrada aayaddu ay sheegaysa taas marka taa laazima fidradii aad ku dhalateen toosnaantii islaamnimadii khayr jacaylkii qalbigiinu ku yimid eed ku dhalateen ee ilaahay idinku abuuray middaa laazimo ha ka leexanina waa ka xadiiska saxiixa nabiga odhanaya sal lay wasalam xadiid alqudsi rabbi wuxuu leeyahay khalaqtu cibaadii xunafaa fajaa'athum shayaaiinu fajtalathum can diinihim yani addoommadayda waxaan abuuray buu rabbi yihi iyagoo toosan shayaaiintii baa u timid oo markaasay diintoodii ka leexisay marka toosnaantaa aan ku dhalanay khalqigu dhammaantii ku dhalanayo ama waalidkii gaala ha ahaadeen ama islaam ha ahaadeen markuu dhasho firadaasu ku dhalanay firadaas laazima laleeyahy marka wata fitrat allah taas laazima allatii fatara annaasa calayha alla uu dadka korkeeda ku abuuray dadka oo dhan fidradaa iyo qaabkaa iyo sidaasaa lagu abuuray iyagoo qalbigoodu hagaagsan yahay laa tabdiila likhalqi illahi waxaa laga wadaa abuurista ilaahay subxaana wa tacaala wax bedelaayo ma jiro laa tabdiila likhalqi illah laba macnay leedahay diintaa ilaahay lama bedeli karo si kasta haddii laysugu tago diintaa ilahay lama bad khalqiga bimacnaa diin in laga dhigo waa tafsiir culimo badanoo salafka ka mida ay marayaan ama laa tabdiila likhalqi illah abuurkaa ilaahay fidrada uu idinku abuuray ha bedelina oo markaa waa khabar bimacna dalab ah fidradaa ilaahay idinku abuuray toosnaantaa qalbigiina geliyay aad ku dhalateen laa tabdiila likhalqi illaahi ha bedelina abuurkaas sidaa ku socda oo ka qaata kutubtii iyo rusushiibaa sii qeexaysa oo sii caddaynayse middaa ka qaatoo ku sugnaada ilaa intaas kaga dhiganaysaan way macana dalika addiinu alqayimu diinka toosani wakaa diinka toosan waa midka lagu dhashay kadibna rusushu la timid kutubtii ilaahay soo dejiye lagu sharxay diinka toosan wakaa oo alle keligii in laga dhigto macnaha la caabudo waxa kaleetana cibaadadooda lagu kufriyaa laakiin dadka intooda badan ma ay oga bu rabbilahi subxaana wa tacala kadib baa waxaa la yidhi marka aad laazimaysaan ilaahay fidradiisa fidradaa markaad laazimaysaan waa marka aad noqonaysaan idinka oo noqonayo xagga ilahay u noqonay oo dee fidradii ku sugnaada waa kama laazimayso mar walba inaad uun ku sugnaato waad khaldami kartaa bini aadamku waa gaf badan yahay mar baad ka bixi kartaayo fidradii waxay keenaysay oo toosnaanta ayd baad ka leexan kartaa maxaa lagaaga baxay markaasoo kaleeto muniibn muniibiina ilahi soo noqon ku sugnow markaad ka baxdana kusoo noqo alle iska jira cadaabkiisa iska jira salaadana toosiya mushrikiintana kuwa ka mid a ha noqonina waa la sii cadeeye waxaa layidhi kuwii kuwa ka mid a ha noqonina faraquu diinahum diintooda qaybiyey faraquu qiraa'adaa markii la yidhaahdo waxay noqonaysaa yacni baddaluu wagayaruu wa aamanuu bibacdin wa kafaruu bibacdin diintoodii bay intay bedeleen bay qaarna rumeeyeen qaarna beeniyeen diintay qaybiyeen oo diintii bay qaybsadeenoo qaarba in qaatay kafaruu bibacdin wa amaruu bibacdin taasaa la yidhahdaa faraquu lianna tafriiqa waa qaybin qaybin diintiio qaarna lagu kufriyey qaarna la qaatay wey maanaa qiraa'o kalaa jirto iyadana mutawaatiro aho faaraquu diinahum ah marka waxay noqonaysaa diintooda kuwa ka tegay ha noqonin kuwa diintoodiiba ka tegay oo khuraafaad kale iyo mabaadi' kale iyo dhaqamo kale intay samaysteen diintiiba dhabarka u jeediyey kuwa ha noqonina macnaha wa kaanuu shiyacan diintii haddii laga tago maxaa imaanaya ama diintiiba la qaybiyo waa in la kooxoobo markaas koox koox loo qaybsamo shiyacan koox walbana intay haysatay ku faraxsan tahay oo qumanaheedaa qoorta ugu jira waxay u haysataa wax ka qumaba inuusan jirin bal yahuudi inta kooxooday u qaybsanta fiiri siduu nebigu sheegay sal lay slam toddobaatan iyo kow kooxood oo midba midda kale gaalaysiinayso nasaarana waxay u qaybsantay toddobaatan iyo saddex kooxood oo kooxba kooxda kale gaalaysiinayso ummaddanina waxay u qaybsantay bu nebigu sal lay wasalam toddobaatan iyo saddex kooxood hal mid baana jannada ka gelaysa bu nebigu sal lay slam inta kale waa ahlu naar kooxdaa jannada gelaysa waa kooxde nebi moxamed sal lay wasalam iyo asxaabtiisii maalinkaa waxay haysteenoo diin u ahaa dadka haysta halkaa koox baa badbaadaysa inta kale waa ahlu naar naartay gelayaan bu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh marka waa saasoo yacni dadku hadday diintii qaar ka tagaan oo qaybsadaan ama diintiiba laga wada tagaayo in kooxa la noqonayo oo firaq la noqonayo oo layslacnadayo oo laystakfiirinayo oo diinta layska saarayo waa laazim waay maxaa yeele dadkan waxaa uruuriyo oo mideeyo waa diinta diintiiyo si buuxda loo wada qaato mabaadi'deedii oon qaar laga tegin yaa sababka koowaad u ah midnimada iyo dadku inay israacaan haddiise laakiin diintii la qaybsado waxa weeye khatarteeda leh markaa waa la qaybsamayo koox walba intoodaa la quman marka saas weyaan fa aqim toosi nebiga wajhaka ama cid kastoo lala hadlayo aqim toosi wajhaka wejigaaga toosi liddiini diinka u toosi xaniifan xaal aad tahay mid leexanayo xumaanta ka leexanaya ama xaniifan xaala tahay diimaha baatilka mid ka leexanaya midda saxda xaggeeda u leexanaya fitrat allah ilzamuu laazima fitrat allah si u abuuridda alle ama qaab u abuuridda alle qaabka alle uu u abuuray khalqigiisa oo toosnida iyo khayr jacaylka iyo tawxiidka iyo iimaanka ah fidra qaab u abuuriddaas laazima allatii fidradaasoo fadara nnaasa dadka uu abuuray calayhaa korkeeda uu ku abuuray sidaasaa dadka lagu kor abuuray tawxiidkaasay ku dhashaan islaamnimadaasay ku dhashaan toosnaantaasay ku dhashaan laa tabdiila badelid likhalqi illaahi abuurista ilaahay uma sugnaanin abuurista ilaahay uu khalqiga ku abuuray korkeeda oo fidrada ah bedelid ma leh macnaha bedelina wey sidaa ku sugnaada oo ku weynaada oo ku koro oo ku dhinto oo iyada ha laydinku soo saaro wey mana laa tabdiila likhalqi illah bimacnaa waa yani khabar bimacnaa talaba wey mana yaan la bedelin dalika midkaasi ayaa addiinu diinka alqayimu ee toosan walaakina akthara annaasi laakiin dadka intooda badani laa yaclamuuna ma ay ogaa shirkigu marka dib buu ka yimaadaa sidii markii horeba ilaahay samawaadkii dhulka uu abuurayay aadamna soo dejinaya tawxiid buu la yimi bini aadamka tawxiid baa asal ah shirkigu sidiisaba dib buu ka yimid saas kadalika ilmuhu markuu dhasho ood adduunka uu imaanayo tawxiid buu la imaanaya shirkigu dib buu ka imaanaya mar walba shirkigaa marti ah asalku waa tawxiid saas way macana muniibiina xaala atihin laazima laazima fidradaa laazima muniibiina xaala atihin kuwa noqonaya ilayhi xagga alle u noqonaya wattaquuhu iska jira alle wa aqiimuu toosiya asalaata salaadana toosiya walaa takuunuu ha ahaanina min almushrikiina kuwa alle wax la wadaajiya ha noqonina min aladiina kuwii kuwa ka mid a ha noqonina faraquu kala geeyey oo qaybiyey diinahum diintooda qaybiyey oo qolaba meelay ku dhigtay macna waxaad arkaysa dadka qaarkii kooxaha qaar waxay ku leeyihiin siyaasadda umbaan danaynaa qaar waxay ku leeyihiin maya anagu waxaanu danaynaa un cibaadaadka umbaana khuseeya qaar waxay leeyihiin maya anagu jihaadka umbaana khuseeya wax alla waxaan qodobkaa iyagu ay wataan waxoogaa cagta dib uga yar hayana wuxuu ku leeyahay waxawa diinba ma haystaba waa natiija xatmiya wey marba haddii diintii si buuxda aan loo qaadanin oo sidii shareecadu u kala hormarisana aan loo kala hormarin in la qaybsamaya waa qasab qaybsan macnaha mushrikiin say u qaybsameen oo kale ah marka diintooda kuwa qaybiyey ama diintooda ka tegay oo wakaanuu ahaaday markaa shiyacan kooxa noqday kullu xisbin xisbi walbana bimaa ladayhim waxaa agtooda ah farixuna kuwa ku faraxsan wey marka yacni firqadu waxay noqonaysaa ama iftiraaqu dadkan iskhilaafsan waxay isku hayaan asal ka mida usuusha waaweyn ee shareecada waa iftiraaq markaa kulliya min alkuliyaat siduu imaam shaatibi leeyahy caleyh raxmatullah ama jus-iyaad fara badan oo kuliyo noqon karay isku khilaafsan yihiin markaana iftiraaq baa la dhahaa laakiin khilaaf waxaa jira aan iftiraaq ahayn imaam shaatibi caleyh raxmatullahi baa aada ta'siilinta iyo masaa-isha noocaas oo kale ah tadqiiqintooda aada ugu fiican kitaabkiisa muwaafaqaadka iyo ictisaamka iyo kulli macna waidaa masa annaasa durun dacow rabbahum muniibiina ilay waidaa goortii masa uu taabto annaasa dadka markuu taabto durun dhib markuu taabto dacow way toogaan rabbahum rabbigood bay toogaan muniibiina xaala yihiin kuwa noqonayo ilayhi xagga alla u noqonayo uma kadibna idaa goortii idaa goortii adaaqahum uu dhadhan siiyo alle minhu xaggiisa raxmatan naxariis markuu ka dhadhan siiyo idaa markaaba fariiqun koox oo minhum dadka ka mid a birabbihim rabbigood bay yushrikuuna la wadaajinayaan liyakfuruu maxay ula wadaajinayaan liyakfuruu inay kufriyaan darteed bimaa shay aataynaahum aan siinay inay ku kufriyaan daraaddeed fatamatacuu raaxaysta hadalkiiba iyaga loo jeediyey fatamatacuu raaxaysta fasawfa taclamuuna dib baad ka ogaan doontaan am amase anzalna ma waxaan dejinnay calayhim korkooda ma waxaan ku dejinnay suldaanan xujo oo fa huwa suldaankii yatakallamu wuu hadlayaa bimaa kii ayuu ku hadlayaa kaanuu ay ahaayeen yushrikuuna kuwa la wadaajiya yushrikuuna kuwa shariig yeela bihi ay bisababihi isaga sababtii kii ay shirkiga u geli jireen makaasuu suldaanku ku hadlayaa waidaa goortii adaqnaa aan dhadhansiino annaasa dadka raxmatan naxariis markaan dhadhansiino farixuu way farxaan bihaa naxariistii bay ku farxaan kibir baa laga wadaa way ku kibraan wain tusibhum hadday asiibto sayi'atun midii xumayd hadday asiibtana mid xumi hadday asiibtana bimaa shay sababtii ay ku asiibto qadamad ay hormarisay aydiihim gacmahoodu idaa markaaba hum iyagu yaqnatuuna kuwa quusanaya wey awalam yarow miyaynan arkaynin ama aynan ogeyn ana allaha alle yabsutu inuu fidiyo alrisqa risqiga liman yashaau ciduu doono inuu u fidiyo wayaqdiru inuu cidhiiriyo calaa man yashaau wey ina fii dalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan liaayaatin calaamado waaweyn liqowmin dad bay ugu sugan tahay yu'minuuna oo rumaynaya bini aadamka dabeecadiisa laynoo sheegay dhibaata hadday taabato rabbigood bay u yeedhaan oy u dhawaaqdaan ayagoo weliba xaggiisa u noqonaya muniibiina ilay wixii waa ka laabanaya xoogaa markii la yaro xanuujiyo oo dhibaata taabato dhibaata waxay tahay abaara ama colaad ama mehe cudurro ama dhulgariir ama wuxuun dur-a markuu taabto markaaba calaacal iyo qaylay bilaabayaan iyo noqosho ay soo noqdaan markii inta laga qaado beddelkeedii naxariis loogu bedelana oo wixii laga faydo markaaba waxay bilaabayaan inay ilaahay iyo khalqigiisa wax wadaajiyaan oo ilahay ku kufriyaan subxana wa tacala yani mintay dhibaatadu haysato ilahay unbay yaqaanaan markay barwaaqada loo baxana boqol sanam oo la halmaamay baa meelaha laga soo urursanay markaasaa ilahay la garab dhigay wax lala wadaajinay maxay saa u yeelayaan waxaan siinay inay ku kufriyaan daraaddeed wixii ilaahay keligii siiyey keligii in lagaga shukriyana ay ahayd inay ku kufriyaan oy cid kale ku caabudaan shirkina ku galaan taa daraaddeed bay saa u yeelayaan raaxaysta bale hal raaxaysteen waxoogaa maalmo ah iska joogeen dib bay ka ogaan doonaan xidhinxumadooda iyo waxay samaynayaan waxa ka dhasha dib bay ka ogaan doonaan macnaha mise wuxuu rabbi ilahi subxana wa tacaala mise waxaanu dushooda kusoo dejinay suldaan suldaanku waa xujada mise nimanku xujaanu usoo dejinayoo xujadaasoo hadlaysa shayga ama midka ay ilaahay ugu shariig yeelayaan sababtiisa xujo ku hadlaysa miyay hayaan maya wey macnaha waxa weeye ma waxaa jirta wax xujo ah oo ilaahay soo deji oo iyagu ay hayaan oo sheegaysa waxa ay samaynayaan iyo shirkiga ay gelayaan inuu sax yahay ma la helayaa middaa iyada maya istifhaamtu waa inkaari ma jirta way midaasina macnaha marka waa uun xujo ma hayaane laakiin iyaga naftooda unbaa ka hesho wey macnaa saan horeba usoo marnay insaanka rabbi wuxuu leey subxana wa tacala markaanu naxariis dhadhan siino way farxayaanoo waa kibrayaan mus markay mid xuni asiibtana oo mida xun waxa laga wadaa masaa'ibtaa dhacaysa ee ay dhibsanayaan markay ku dhacdana ayadoo weliba gacantooda hormarsato sababta ay u imaanaysana ay tahay gacmahoodii iyo waxay iyagu shaqaysteen markaaba way quusanayaan rajada dhan baa ka baaba'aysa bal adigu u fiirso waxoogaa marka la siiyo ladan yihiin oo barwaaqo ku jiraan waxaan loo joogaynin kibirkooda iyo qooqooda iyo isla weynankooda iyo ilaahay subxaana wa tacaala siday ula dagaalamayaan markii tii inta laga qaado waxoogaa sayi-a ay taabatana cudurraa ku dhacay caafimaad xumaa timid yacni abaaraa dhacay colaad baa lagu riday dhulgariir baa lagu sameeyey dalagiibaa ka xumaaday yacni waa la yaro qandhuuftay waxoogaa yar baa dharbaaxo yar lagu dhuftay intaa yartaa markay arkaan oo weliba gacmahooda kula yimaadeenna waxaad arkaysaa markaba iyagoo quusanay rajada dhan baa ka baaba'aysa wuxuu isleeyahy wallahi tani bas wey wax yani damba laygama le wax wax layla rabaa maba jirtaba quusad buu gelaya shalayna waa kibirsanaa maantana waa quusad maxaa la rabay shalay markuu haystayna inuu shukriyo maanta hadday musiiba ku timidna inuu sabro saasaa loo baahnaa adiga waxaa lagu leeyahay yacni ilaahay subxaana wa tacaala kownkan isagaa maamulay risqigan addoonku u waasicinayana waa imtixaanayaayo bal inuu ku shukriyaa la fiirinaya midna waa ku cidhiidhiyayaayo bal inuu sabraa lagu fiirinaya hawshu saasaa maamulku u socdaa aayadaha noocaasoo kalena dadka ahluliimaanka unbaa fahmo oo ka faa'iidaysta macna dadka sidaa u gartaba dadka ahluliimaanka oo dadka ahluliimaanka maxay sameeyaan ila aladiina sabaruu wa camiluu saalixaati baynu soo marnay dadka sabra markay ay dhibaata taaganta markii ay barwaaqa jirtana camal saalixa iyo shukri isku mashquuliya kuwaasu iyaga kuma jiraanoo tilmaantan kuwale ma ah tilmaantan qur-aanka had aayaduhu sheegayaan waa dadka xunxun ee gaalada ama dhaqanka gaalada qadka qaatay wey macna amaa ruuxa muminka ah isagu markii dhib jirana waa sabraya dheefi markay timaadiyo barwaaqana waa shukrinaya laba goorba khayr bay utahay sida nebiga ka sugan sal lay waslam waidaa goortii massa uu taabto annaasa dadka durun dhibaata markay taabato dacaw way tuugaan rabbahum rabbigood bay tuugaan oo u yeedhaan muniibiina xaale ay yihiin kuwa noqonaya ilayhi xaggiisa u noqonaya uma kadibna idaa goortii adaaqahum insaankii caadiga la yaqaanay waa saas laakiin bal adugu soomaali u fiirso dhib intuu taabtay bayna haddana soo noqon laaye ya malaha kuwan laga hadlayo waaban ka qalabsannahay inagu kuwii dhibka markuu taabto waxoogaa dharbaaxo yar la taabsiiyo intay cabaadaan bay markaba soo laaban jireen laakiin inagu waxbaan kasii qaadaynaa dhibka laftiisii unbaaban kiir iyo xumaan baan kasii qaadaynaa wixii daawo ahaabaa inaga inugu ah cudur inugu ah wixii ummadaha lagu daaweyn lahaa oo lagu soo celin lahaa unbayba soomaalidu kusii fogaanaysa waa wax la yaable wey macana dacaw rabbahum muniibiina xaala ayihin ilayhi uma kadibna idaa goortii adaaqahum alla uu dhadhansiiyo minhu xaggiisa raxmata naxariis idaa markaaba fariiqun koox oo minhum ayaga ka midi yushrikuuna way la wadaajinayaanoo way u shariig yeelayaan birabbihim rabbigood liyakfuruu inay kufriyaan daraaddeed sababteed inay kufriyaan daraaddeed bimaa shaygii aataynaahum aanu siinay laamtaas haddaad ilaahay qadarkiisa u fiirisana waa laamu tacliil haddaad ayaga ficilkooda u fiirsana waa laamulcaaqiba saasay macnaa noqonaysa saan horey usoo baran fatamatacuu raaxaysta fasawfa taclamuuna dib baad ka ogaan doontaane am amase anzalnaa miyaan dejinay calayhim korkooda ma waxaan ku dejinay sultaanan suldaan xujo miyaanu korkooda ku dejinay oo fa huwa suldaankaas yatakallamu wuu hadlayaa bimaa kiibuu ku hadlayaa weli su-aashaa socoto oo fa huwa suldaanku yatakallamu wuu hadlayaa bimaa kiibuu ku hadlayaa miya kaanuu ay ahaayeen yushrikuuna kuwa shariig yeela bihi sababtiisa shaygay sababtiisa shirkiga u gelayeen miyuu suldaankaasi ku hadlayaayoo sheegayaa inuu saxya ma suldaankaasi iyo xujo noocaasi may hayaan oo dhaqanxumadooda iyo shirkigooda iyo kufrigooda sheegaya inuu saxya ma hayaan way kaana macnaa ma jiro waidaa goortii adaqna aan dhadhansina annaasa dadka raxmata naxariis farixuu way farxaan bihaa naxariistii bay ku farxaanoo barwaaqadii ilaahay bixiyey bay ku kibraan wain tusibhum hadday asiibto sayi'atun mid xumi xumaan hadday ku dhacdana bimaa shay sababtii ay ugu dhacdo qadamad ay hormarisay aydihim gacmahood idaa markaaba hum iyagu yaqnatuuna kuwa quusanaya wey oo markaaba quusad bay gelayaan iyo inay isnacaan oo rajadii ka dhammaato awalam yarow miyaynan arkaynin ana allaha alla yabsutu inuu fidiyo alrisqa risqiga liman yashaau ciduu doono inuu u fidiyo oo wayaqdiru uu cidhiidiyo calaa man yashaau ciduu doonana inuu ku cidhiidiyo alla subxana watacala arrintu mashiica ilaah iyo doonidiisay ku xidhantay ina fii dalika arrinkaa dhexdiisa la aayaatin aayado ayaa ku sugan liqowmin dad bay ugu sugan tahay oo yu'minuuna rumaynaya faaatisi dalqurba dhawaanshaha midka u saaxiibka ah xaqahu xaqiisa sii wlmiskiina miskiinkana sii wabna sabiili jidka wiilkiisa socotada dalika midkaa oo inaad siisa xuquuqdooda ayaa khayrun khayr badan liladiina kuwabay u khayr badan tahay yuriiduuna doonaya wajha allahi ilahay wejigiisa doonay wa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa almuflixuuna kuwa liibaanay ah wamaa shayga aataytum aad siisaan oo min riban siyaada ah liyarbuwa inuu kordho daraaddeedna aad u siiseen fii amwaalinnaasi dadka xoolahooda dhexdiisa inay ku kordho dadka xoolahooda dhexdooda inuu ku kordho dartii aad u siiseen falaa yarbuu ma kordhayo ma siyaadayo cinda allahi ilahay agti siyaadi maayo wamaa shayga aataytum aad siiseen oo min zakaatin sadaqa ah aada isku dahiraysaan turiiduuna xaalo aad doonaysaan taasoo turiiduuna aad doonaysaan wajha allahi ilaahay wejigiisa idinkoo doonaya fa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa almudcifuuna labanlaabka kuwa u saaxiibkaa wey kuwa labanlaabka helay oo ajirkoodu labanlaabmay kuwaa weeye yuu rabbi ilahi subxana wa tacala dadka xigaalkaaga iyo midka dhawaanshaha u saaxiibkae kuu dhoweeye qaraabadaada xaqiisa sii xaqiisa waxa weeye xaq xoolahaagu xaq ku leeyahay xiriirin buu kugu leeyahay wixii aad la dheer tahay ama cilmi ama sad ah inaad wax ka siisa ayuu leeyahay xaqaasi ma aha waxaad adigu ku tafadulayso samafal ama ah waa xaq ilaahay u gooyay subxana wa tacala isagaaba iskale wey xaq uu leeyahay oo gacantaada ku jira wey marka sii baa lagu leeyahay oo xoolahaaga aad leedahay qaraabadaadu waxbay ku leedahay saas daraaddeed baa nabigana wuxu uri sal ly waslam laa yadkhulu ljannata qaaticu raxim qaraabogoysku janno ilaahay ma galo marka aakhiro la tago yacni waxa weeye raximkii ilaahay bay u dacwoonaysa raximkii ilaahay bay u dacwootay markaasaa alla wuxuu yidhi soo raalli kuma tihid ciddii ku goysana inaan gooyo ciddii ku xidhiidhisana inaan ku xidhiidhiyo haabay ti taasaa ballan abuu rabbi yihi subxana wa tacala marka qaraabada ha goynin oo dadka xigaalkaagee kula dhashay yacni xoolahaaga wax ka sii khaasatan dadku maanta waa tabaalaysan yihiinoo waa la dhiban yahay oo waa la qaxay oo waa la rafaadsan yahay adiguna milyaneer baa ta waa dhirigsantaoo accountigaa wax kaaga buuxaane xoolahan dadka qaraabada wax ka sii waxbay ku leeyihiin ma aha tafadul ma aha ilahay baa u gooya xaqooda si mana aha sakadii lagama hadlayo sakadii maaha wax laga hadlayo waa xaq kale oo qaraabadu leedahay macanaa sakaduna waa xaq xaq aan sakada ahaynna xoolaha waa lagu leeyahy mid baad u tegaysaa waxaad leedahay war dadkan tabaalaysan oo dhibaataysan waxsi wuxuu ku leey war sheekh anugu sakadii horaan u bixiyey oo saka waxaanan maba bixisid miya maba yaqaanaan waxaan saka ahayn nabigu wuxu uhi sal lla lay waslam ina fi lmaali la xaqan siwa zaka buu nabi sal lla lay slam xoolaha waxaa lagu leeyahay xaq aan zakada ahayn buu rasuulku yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh sakada xaq dheer oo dheeraad ka abaase xoolaha lagu leeyahay marka qaraabadaada xidhiidhiyo xaqooda sii miskiinkana xaggiisa sii waa ruuxa waxaan ku filan aan haysanin socotada sahaydu ka go'day ayadana siibuu rabbi yihi subxana wa tacala waxay sahay ka dhigato oo meeshay ku socotay ay ku gaadho saasaa khayr badan inaad wax bixisaan oo dadkaa wax siisaan baa khayr badan yay u khayr badan tahay dadka ilahay wejigiisa doonay liladiina yuriiduuna wajha allah adiga ma rabtaa maalinta aakhara inaad ilahay aragto se wejiga ilahay ma doonaysa waa akbar umniya wey shay la yidi diishoo la raadiyo shayga ugu weyn jannada xataa ka weyn ilahay araggiisa iyo wejigiisa subxana wa tacala taa ma rabtaa xoolahaaga ku gaadh saasaa lagu leeyay xoolahaaga ku gaadh dadka ilaahay wejigiisa doonayo qasadka ay xoolaha u bixinayaan ay tahay ilaahay dartii iyo rabbigiin subxaana wa tacaala abaalgud ha idinka sii dadkaasi waxa weeye kuwa liibaanay wey rabbi subxana wa tacaala qola kalaa laynoo sheegay oo xoolahooda iyagu saa aan u bixinin qoladaasi ilaahay liibaanay ee ajirka ka helaya waa dadka xoolahooda u bixinaya wejiga ilaahay ammaan ma rabaan magac ma rabaan abaalgudka ma rabaan ilaahay agtiisa unbay wax kaga doonayaan qolo kalaa jirta marka qoladaasi maxay tir waa qolo wax bixiya laakiin shayga uu bixinayo wuxuu doonayaa inuu dadkaa uu siinayo xoolahooda dhexdiisa ku siyaado boqol shilin buu ku siinaya boqolka shiline uu ku siiyey wuxuu rabaa inay xoolahaaga dhexdiisa dhexdooda ugu siyaado oo berrita aada u celiso iyadoo laba boqol ah taasi ilahay agtiisa siyaadi maysa bu rabbi subxana wa tacala laba macnay soo gelaysa marka waa mid hadiyad baad bixinaysa ama dad baad wax siinaysa niyada kugu jirtana waxa weeye ruuxan aad wax siinayso waa ruuxaad wax kaga rabto waxaad rabtaa berrito intaad siisay in ka badan inuu kugu soo celiyo ilan dad baa qaabka wax u bixiya waxaad arkaysaa dadka qaarkiio nin taa jira mooye nin kaleba aan wax siininba ya muxuu rabaa ninka taa jirun wax siinayo soo ma doonahayo uun wixii uu bixiyey oo u laban laaban in berrita uusoo noqoto sooma dad baa u bixiyaba hadiyaduu bixinayo sadaqaduu bixinayo wuxuu doonayaa inuu gacan kugu yeesho oo intuu ku siiyey intay u korodho xoolahaaga dhexdeeda ugu korodho iyadoo siyaadsan inaad berrita u celiso hadday marka hadiyad iyo sadaqo ay tahay ajir ka heli maayo laakiin dembina ka soo gaari maayo adiga waxa weeye hebel baad wax siinaysaa hadiyad baad u geynaysaa waa nin madaxa waa nin dhaqaalo leh waa nin aad isleeda wax ka sugayso niyadaaduna waxa weeye intaad siisay in ka badan aad ka hesho waa wixii kaa bixe haddaad wax ku hesho waxaad ku rabtay adduunyada ahayd ku heshona yacni waa meesheed haddaad weydana qaday ilahay agtiisa waxba kuma lihi falaa yarbuu cinda allah qola waa qolada qolada labaadna oo aayadda iyadana soo geli karta waxa weeye waa ribadii caadigeen naqaanay wey macana waan ku dayminayaa boqol shilin baan ku dayminayaa waxaan rabaa inaad bishu markay dhammaato aad ii keento iyadoo boqol iyo konton ah waa dayn taana waxa weeye waa loonkii bangiyada laga qaadanaya iyo duyuunta dadku isla siiyaanoo ayadoo siyaado wadata laisu soo celinayo taasi ilaahay agtiisa siyaadi mayso dembina waa la dheer tahay oo iyada dembi baa kaa soo gaadhaya waa ribo dee markaas ayib laakiin midda ilaahay agtiisa siyaadaysa ma taqaanaad wamaa aataytum min zakaatin turiiduuna wajha allah sadaqo aad ilaahay wejigiisa ku rabtaan ha kuu badato ma aha magac kuma raadinaysid ilaahay wejigiisa aad ku doonaysaan fa ulaa'ika humulmudcifuuna laalaabidda dadka u saaxiibkaee ajirka loo labanlaabi waa kuwaasuu rabbi yihi subxana wa tacala saas way macana marka adiga niyadaaday ku xidhanta innama alacmaalu binniyaati wey qasadkaad ka leedahay maxay tahay waxaanaad bixinayso saas way macana marka midna ilaahay agtiisa waa siyaadaysaa midna siyaadi mayso waa ka xadiiska saxiixa nabigeena ka sugan sal alay waslam man tasadaqa bicijli tamra timir wax u dhigma ruuxii sadaqaysta min kasbin ayibin kasab xalaal ah xaggiisana ka sadaqaysta walaa yaqbalu llahu ilaa ayiba ilahay xalaal mooye wax kale maba aqbale ruuxii timir wax u dhigmoo xalaala sadaqaystaaye ilahay gacanta midig buu kaga gudoomaya markaasuu alla u kobcinaya ilaa ay buurta uxud kala ekaato xabadii timirta ah min zakaatin turiiduuna wajha allah fa ulaaika hum lmudcifuuna way labanlaamiyo say usii socoto buurta uxud bay ka weynaanaysa laakiin waa goorma waa markaad ilahay wejigiisa ula jeedo dan kalena aadan lahayn macna hallagu sheegiy hallagu ammaano iyo yani nin madaxa meesha jooga iyo hallagu arkiyo berrita halaguu badiyo iyo maya walaa tamnun tastaktir baa nabiga lagu yihi salawatu rabbi waslamu caleyh saas mana fa aatitii da lqurba dhowaanshaha midka u saaxiibkaa xaqaw xaqiisa si wlmiskiina miskiinkana xaqiisa si wabna sabiili jidka wiilkiisa waxaa laga wadaa ruuxa socotada oo sahaydu ka go'day asagana macnaha xaqiisa siibu rabbi ilahi subxana wa tacala dalika kaas oo dadka in xaqooda la siiyo ah ayaa khayrun khayr badan liladiina kuwiibuu u khayr badan yahay yuriiduuna doonaya wajha allahi ilahay wejigiisa doonaya dan kale aan wadanin wa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa almudcifuuna kuwa labanlaabay almuflixuuna kuwa liibaanay ah iyagaa waxayna adduunya iyo akhraba dadka liibaano dantoodii gaadhay wamaa shayga aataytum aad siisaan oo min riban siyaada ah riban siyaada ah siyaadaad ruux siisa maxaad u siinaysa liyarbuwa inuu siyaado daraaddeed kaa aad bixisay fii amwaalinnaasi dadka xoolahooda dhexdooda inuu ku siyaado boqol baad bixisay kii aad siisay xoolihiisa isagoo ku dhex jira boqolkii baad rabtaa halkaa intuu ku siyaado boqol iyo konton inuu ku noqdo maalinnaasi dadka xoolahooda dhexdooda inuu ku siyaado daraaddeed oo isagoo siyaado al wata lagu siiyo falaa yarbuu ma siyaadaya midka niyada iyo qasadkaa lagu bixiyey cinda allahi ilahay agtiisa siyaadi maayo sadaqo ilaahay intuu aqbalay la kobcinayo oo la badinayo oo la labanlaabayo ma ah haddaad waxaad rabtay heshayna ahlan wasahlan haddaad weydayna waad qatanta adduunya aakharaba qatay wamaa shayga aataytum aad siisaan oo min zakaatin sadaqa ah waxaad siisaan dadka khalqiga siisaan oo sadaqa ah turiiduuna xaalo aad doonaysaan wajha allahi ilahay wejigiisa aad doonaysaan qasadkuna uu yahay ilaahay dartii uun fa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa almudcifuuna kuwa laalaabka u saaxiibka ah labanlaabidda kuwa u saaxiibka ee loo labanlaabayo waa kuwaasuu rabbi yidhi subxaanahu wa tacala marka saas wey sadaqadu haddii ay noqoto ilaahay dartii ayna noqonina cadaab baa lagu mudan haddii ay ilaahay dartii noqotona darajaad jannaa lagu mudanaya halkaasaa lagu kala baxay waa kaan kusoo marnay suurat lbaqara yani waxa weeyaan aakhirkeeda ayaan kusoo marnay axkaamta ku saabsan sadaqada iyo shuruuda ilaahay ku aqbalo iyo waxa laga ilaalinaya halkaasaan faahfaahinteeda kusoo marnay macnaha allahu aladii khalaqakum uma razaqakum uma yumiitukum uma yuxyiikum allahu alle alla mid alladii midka way khalaqakum idin abuuray markaad imaanayseen uma kadibna razaqakum idin irsaaqa uma kadibna yumiitukum idin dilaya markaa cimrigiinu dhammaado uma kadibna yuxyiikum idin soo noolaynoo dib idin soo celin doona hal min shurakaa'ikum ilaahyadiinna ka mid ma yahay man mid yafcalu samayn kara min daalikum kiinaa xaggiisa min shayin shayna ka samayn kara intaa la soo sheegay shurakadiinna mid wax ka samayn kara ma jira subxaanah alla nasihidiisa laga nasaho xumaan oo dhan wa tacaala wuu kor ahaaday camaa shay buu ka kor ahaadoo ka nasahan yahay yushrikuuna lala wadaajinaya alla subxaana wa tacala allah abuurka khalqiga abuuray lalama wadaagin isagaa irsaaqoo masruufa lalama wadaagin isagaa dilo oo idin dili lalama wadaago isagaa idin soo noolayn doona lalama wadaago intaa mid ka mid a shurakadiinnu ma samayn karaan halna abuuristii hore ma samayn karaan maya addoommada ma irsaaqi karaanoo intay roob u keenaan dhulkana wax mauga soo saari karaan maya ma dili karaan warkay cimrigoodu dhammaado maya dib ma u soo celin karaan maya maxaad ku falaysaan marka maxaad ka daba joogtaan oo ku falaysaan oo caabudaysaan intaa midna haddayna samayn karin yacni waxa weeye intaa midka samayn kara baa sidiisaba la caabudaa oo rabbi noqon kara intaa midnaba midkaan samayn karin oo dhagax meed yaalla ah ama wadaad qabri galay ah ama khalqi iska daciifa ah waxba ha ka raadsan waxba ma qaban karo intaa midna hadduusan samayn karin bal muxuu kugu biirin isagii baaba qaawan waxba haysanin saas macna allahu alla alladii midka way khalaqakum idin abuuray uma kadibna razaqakum idin irsaaqa uma kadibna yumiitukum idin dila idin dilaya markii cimrigiinu dhammaado uma kadibna yuxyiikum idin soo noolayn doono o idin soo celin doono hal min shurakaa'ikum shurakadiinna ka mid ma yahay man mid yafcalu falaya min dalikum kiina xaggiisa min shayin shayna ka falay yacni min dalikum kiinaa xaggiisa lasoo sheegay min shayin shaynaba fali karaya macnaha yani waxay minta dambe waa zaa-ido wey man yafcalu cid samaynaya min shayin shaynaba samayn kara min dalikum kiinaa lasoo sheegay xaaluu ka mid yahay shaygu subxaanahu alla nasihiyadiisa wa tacaala wuu kor ahaaday camaa shay buu ka kor ahaaday yushrikuuna lala wadaajinayo dahara waxaa muuqday alfasaadu fasaadkiibaa muuqday fi lbari yani bariga dhexdiisa walbaxri iyo baxriga dhexdiisa bimaa shay sababtiibuu ku muuqday kasaba ay kasbadeen aydiinnaasi dadka gacmahoodu ay kasbadeen liyudiiqahum muxuu u muuqday liyudiiqahum inuu dhadhansiiyo daraaddeed alle bacda aladi liyudiiqa alle inuu dhadhansiiyo darteed hum khalqiga inuu dhadhansiiyo bacda aladii kii qaarkii camiluu ay sameeyeen walacallahum waxay mudan yihiin yarjicuuna inay noqdaan markaas macnaha waxa weeye dahara alfasaadu fasaadka waxaa laga wadaa laba tafsiir baa jira laakiin midun baan marayna fasaadka waxaa laga wadaa waxyaalaha ka dhacaya dhulka korkiisa oo dhibaatooyinka ah abaaraha cudurada dhulgariirada yani waxa weya maaratay nabadgelyo darada dagaalada dhibaatooyinkan dhulka korkiisa ka dhacayaay ee meel walba ka muuqday horta bini aadamku dembi ay galeen unbay ku timid bimaa kasabat aydi nnaas dunuubtaad gasheen baa keentay waa natiijo ka dhalatay dembigaad gasheen maxaad natiijadaa looga dhaliyoo dhibaatadaasi u muuqataa sababta keentay dembigii haba noqdee maxaa fasaadkan iyo dhibkan muuqdaay muxuu u muuqday wuxuu u muuqday rabbi wuxuu doonayaa wixii aad shaqaysateen qaarkii in laydin dhadhansiiyo kulligii ma ah kulligii mahoo intiisii badnaa maalin dambaa loo dibdhigay oo aakharuu ku kaydsan maalinkaasaa laydin dhadhansiin doonaa laakiin qaar baa la soo hormariyey waxaan badnayn oo yar ayuu alla soo hormariyey haddii kulli laydinku abaalmarin lahaa maba aydaan jirteenba dhulkaba maydaan deganaateen mana aydaan noolaateen laakiin waxoogaa baa la soo hormariyey danta laga leeyaha maxay tahay lacallahum yarjicuun inaad noqotaan baa la raba inaad noqotaan oo isgarataan ilan haddaad barwaaqo uun ku jirto ood iska uun barwaaqadaada uun ku noolaato khaladkaaga ma garan kartid laakiin khaladkaagii baa lagu tusaya waxaa lagu leeyahay colaadan dhacday iyo dagaaladani waa dembi aad gasheen maxaa la rabaa soo noqda abaaradan abaarahan dhacay iyo biyo la-aantu iyo roob la-aantu maxay ku timid waa dembi aad gasheen xalku muxuu yahay soo noqda somaarti waa baraarujin cuduradan iyo balaayadan adduunka baabi'inayay waa waa dunuub aad gasheen see looga bixi karaa soo noqda alla subxaana wa tacaala usoo noqda oo isaga usoo laabta marka fasaadkan dhulka korkiisa ka dhacayo oo dhan bini aadamku wuxuu shaqeeyo wey waxaana lagaga bixi karaa in allihii khaladka laga galay rabbi subxaana wa tacaala in la raaligeliyo dib loogu noqdo saa unbaa waxaan lagaga bixi karaya si kale lagama bixi karayo macnaha saas weyaan kulamaa macaasida iyo dunuubtu badato dhibaatooyinkuna dhulka waa badanayaan macnaha dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri beriga iyo baxriga ayaa laysku khilaafsanya mufasiriinta selafka intooda badan waxay leeyihiin albaru waxaa laga wadaa saxaraha alfayaafi dhulka bahgooyadahe saxarahae baadiyaha ayaa laga wadaa albar baxrigana waxaa laga wadaa magaalooyinka waaweyn marka fasaadku baadiyihii iyo saxarihii iyo banaanadiina waa waa gaadhay magaalooyinkii la deganaana waa gaadhay labadaba waa ka muuqday sidaasay mufasiriinta selafka u badan yihin qaarna waxay leeyihin maya beriga beriga caadiga ha la dhaho baxrigana badda ha la yidhaha oo sidooda ha loo daayana mufasiriinta qaar ku mana ayib dahara waxaa muuqday alfasaadu fasaadkiibaa muuqday fi lbari beriga dhexdiisa iyo walbaxri baxriga dhexdiisa fi lbari yani waxa weeye baadiyaha iyo saxaraha dhexdiisa walbaxri iyo magaalooyinka waaweyn dhexdooda intaba fasaadkii waa ka muuqday bimaa kasabad waxay kasbatay dartii ayuu ku muuqday aydinnaasi dadka gacmahoodu waxay kasbadeen dartii waxay gacmuhu kasbeen waxaa laga wadaa waxay dadku sameeyeen oo dunuub ah maxaa uu fasaadkaasi u muuqday oo macnaha ciqaabta timid ah maxay u timid liyudiiqahu inuu dhadhansiiyo daraaddeed alle hum dadkii galay ama khalqiga inuu dhadhansiiyo bacda aladii kii qaarkii camiluu ay sameeyeen dembigay galeen qaar ka mid a ayaa ciqaabtiisii la dhadhansiinaya intii kale aawo waa intii badnayd eh aakharay u dibdhigantaha macnaha lacallahum waxay mudan yihiin markaa yarjicuuna inay noqdaan oy kasoo laabtaan macaasidu marka fasaadka dhulka waa iyaga waxaad arkaysaan dhib iyadaa keensanaysa saas daraaddeed baa nabigeena waxaa ka sugan sal lay slam inuu yidhi laxaddun tuqaamu fi lardi khayrun liahliha min an yumtaruu arbaciina sabaxan hal xad oo ilaahay xuduuddiisa ka mid a oo dhulka lagu oogo ayaa dadka dhulka degan u khayr badan afartan waa beri inuu roob u do-o halkaa xad oo dhulka lagu oogay baa uga khayr badan buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh sababtu maxay tahay afartan roob da-ay subxood doog unbuu soo saaray doogguna berritaba wuu ingegi laakiin xaddaa ilaahay dhulka korkiisa lagu oogay alla leeyahay waxay xaddu keenaysaa in dunuubta la joojiyo sooma oo dunuubta laga cabsado dunuubtii haddii laga cabsadona maxaa imaanaya dhulkii inuu barwaaqoobo oo noloshii barakowdo oo nabadgelyo la helo oo la dego oo caafimaad la helo oo barwaaqo la helo xuduuddaasi waxay ilaalinaysaa macaasidii bay dhowraysaa macaasiduna hadday dhowrsanto meesha ka baxdo barwaaqa la gaadhay waa ka xadiiska nabigeena ku asaxay sal lay waslam nabi ciise markuu yimaado oo dajaal dilo oo gadaal dambe yaajuuj iyo wamaajuuj soo baxaan oo yaajuuj iyo wamaajuuj ilaahay intuu dixiri kusoo saaray eber noqdaan nebi ciisena uu muminiintii kooxdii muminiinta uu hogaaminayo oo markaas uu shareecada nebi maxamed sal lay waslam dhulka ku maamulaya yacni waxa weye doofaarku dilaya saliibkan iyo macatabku jebinaya dadka laba mid ama soo islaama ama waa laydin dili wax ka dhexeeya male jizye meeshuu ka saaraya nebi ciise markaa nebigu uu yani dhulka maamulayo oo shareecada ilahay ku maamulayo nebigu wuxuu yihi sal lay wasalam dhulku wuxuu soo saarayaa barakadiisiibuu soo saaraya markaasaa rumaanka xabad rumaan ah ayaa waxay deeqaysaa koox dhan oo rag ah qolofteeda korana inta saa loo istaajiyo ayaa waxaa harsanaya koox dhan oo rag ah waa qolofta yartee rumaanka ad aragteen limaada leanna way barakowday maxaa barakeeyey sharciga ilahay baa dhulka lagu maamulaya nebi ciisa hogaaminaya muminiinta somal hal neef oo riya hal neef oo adhi ah ama geel ah ayaa caadihiisu waxay deeqayeysaa koox dhan oo dad abay deeqaysaa waa la maalayaa maba dhammaanaysaba waa la maalaya waa la lisaya maba dhammaanaysaba sababta maxay dhulkii baa barakoobay oo macaasidii baa baaba'day shirkigii baa baaba'ay fasaadkii baa baaba'ay dhulkii baa barakadiisa soo saaray soo marta saas daraaddeed baa nabigeena xadiidka bukhaariiyo muslim ku yaalla nebigu wuxuu yidhi faajirku markuu dhinto waa laga raaxaystaa buu nebigu yuri sl lay slm soo ma dembiiluhu markuu dhinto dhulka dhaafo waxaa ka raaxaysta dhulkuna waa ka raaxaysta khalqiguna waa ka raaxaysta oo maxay dhib inugu hayaan balaayadan taas ilaahay caasiraya subxana wa tacala intay dhib inugu hayaan ma ka warraysanin waxaa dhib ina gaadhayo oo dhan macaasin baa keenaysa iyo fujaarta iyo dembiilayaasha sooma marka fasaadku wuxuu keena macaasidu waxay keentaa dhulku inuu kharibmo daacada ilaahay iyo ilaahay oo la adeecana waxay keentaa inay noloshu barakowdo oo meel walba khayrku u gaadho ayay keentaa saas daraaddeed sababka barakada keenaya ku dhago oo sababta fasaadka keenaysa ka fogaada iyo macaasida saasaa layna baraya macana qul waxaa dada nebigu siiruu socda fi lardi dhulka dhexdiisa socda oo fanduruu fiiriya kayfa sideebay kaana ahaad caaqibatu aladiina kuwii cidhibtooda min qablu horreeyey kaana waxay ahaa aktaruhum intooda badani waxay ahaayeen mushrikiina kuwa alla wax la wadaajay fa aqim toosi nebiyow wajhaka wejigaagii liddiini diinka ku toosi diinkii alqayimi ee toosnaa min qabli an ya'tiya intaysan imaanin yowmun maalin intuusan imaanin maalinkaasoo laa maradda celin lahu isagu uusan u sugnaanin min allahi xagga alla uusan uga sugnaanin yowmaidin maalinkaa ayay yasadacuuna qaybsamayaan yasadacuuna waa dildilaaca la yidhahda ama falfalyiranka laakiin waa qaybsan baa laga wadaa maalinkaasay qaybsamayaan say u qaybsamayaan waata man kafara ciddii kufrida fa calayhi korkiisa ayuu ahaaday kufruhu kufrintiisu waman ciddii camila sameeya saalixan camal wanaagsan ruuxii sameeya waman camila ciddii sameeya saalixan camal wanaagsanna falianfusihim nafafyaalkooda ayay yamhaduuna u gogol xaadheen ciddii camal wanaagsan samaysana naftooda unbay u gogol xaadheen oo meel u hagaajiyeen liyajziya aladiina wuxuu saa u yeelay liyajziya inuu abaalmaryo daraaddeed aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wanaagsan min fadlihi fadligiisa wax ka mida inuu ku abaalmariyo inahu alle laa yuxibu ma jecla alkaafiriina gaalada ma jecla warba dhulka socda wax fahma fiiriya bal ummadii idinka horreeye waxay ku dambeeyeen intooda badani mushrikiin bay ahayd shirkigaasa halaagay baa laga wada waa sababtii halaag booda keentay mar hadday sidaa tahay adiga diinka toosan wejigaaga ku toosi diintaa toosan laazim tawxiidka shirki la-aanta khuraafa la-aanta cibaadada ilaahay toosna daacada laazim baa laleeyahy intaysan imaanin maalin maalinkaasoo wax celin kara aysan jirin xagga ilahay xagga ilahay haddii laga celin karo laga celin waayo ma xag cel kalaa laga celin karaa xagga ilaahay laga celin maayo xag kaloo celin karta ma jirto xaggii ilahay hadii laga celin waayo maalinkaa isaga waa maalinta qiyaamade maalinkaasaa la qaybsami doonaa waxaa loo qaybsami doonaa dadkii kufriga iyo gaalnimada laga kari waaday iyo macaasida kuwaasi kufrigoodii iyaga korkooda unbuu ahaaday nin kale uu dhibaya ma jiro ruuxii camal saalixa la yimid oo ishagaajiyena ruuxaasi isagoo unbaa lafihiisa meel u hagaajinay yamhaduuna gogol xaad weeyaanoo adiga unbaa lafahaaga meel u islaaxinay meeshaad degi lahay cadaabka ilahay sidaad uga nabadgeli lahay gurigaad geli lahay cuntadaad cuni lahay xaasaskii macnaha wax wey aad shahwadaada ku gudan lahayd adiga unbaa wax hagaajisanahaye alla maadan wax u tarin cid kalood wax tartayna ma jirto marka adiga uun yani waxa weeye adigu uun taa ku talagalo hamoodi inaad cid kaleeto wax u tarayso macnaha rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waxay u qaybsamayaan oo dadku u qaybsamayaan inuu alla abaalmariyo dadka iimaankiiyo camalka saalixa sameeyey fadligiisa qaar ka mida inuu ku abaalmariyo macnaha intay la yimaadeen keliyata la siin maayo labalaab iyo fadliyo dheeraad ilahayna waa la siinaya allana subxaana watacaala gaalada ma jecla hadduusan gaalada jeclayn muminiintu jeclay saas man gaalada ma jecla lakin muminiintu rabbi jeclaya subana watacala qul waxaad leedaha nabi maxamed siiruu socda fi lardi dhulka dhexdiisa socda oo fanduruu fiiriya kayfa sidee bay kaana ahaaday caaqibatu ladiina kuwii cidhibtoodu sidee bay ahaatay min qablu horreeyey kuwii horreeyey say ku dambeeyeen halaag bay ku dambeeyeen sababtu maxay ahay waad sababtay kaana wuxuu ahaa kaana waxay ahayeen aktaruhum intooda badan mushrikiina kuwa alle wax la wadaajiyay ahayen shirkigaasaa baabi'iyey shirkiga iska jira marka fa aqim toosi wajhaka wejigaaga liddiini diinka ku toosi diinkii alqayimi ee toosnaa min qabli an ya'tiya intuusan imaanin diinku waa toosanyo waa jid toosane jidkaas wejigaaga ku toosiyo ku hagaag wey macnaha min qabli an ya'tiya intuusan imaanin yawmun maalin mawlinka maalinkaasoo laa maradda wax celiyaay lahu isaga uusan usugnaanin ama laa maradda celin lahu isaga aynan u sugnaanin min allahi xagga alle laga celiyo celin male yowmaidin maalinka ayay yasaddacuuna dildilaacayaano qaybsamayaan wey man ciddii kafara kufriday adduunka markuu joogay fa calayhi korkiisa unbuu ahaaday kufruhu kufrigiisi lala qaybsan maayo waman ciddii camila samaysa saalixan camal wanaagsan oo adduunka soo shaqaystay falianfusihim nafafyaalkooda ayay yamhaduuna u gogol xaadheeyeen markaa naftooda unbaad u gogol xaadheenoo meel bay islaaxsadeenoo iyaga unbaa meel hagaajistay liyejziya inuu abaal mariyo daraaddeed alladiina kuwa aamanuu sameeyey waxay ugu gogol xaadheen liyejziya inuu abaal mariyo daraaddeed alleh alladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wanaagsan min fadlihi fadligiisa wax ka mida inuu ku abaalmariyo inahu alle laa yuxibu ma jecla alkaafiriina gaalada ma jecla wa min aayaati ilahi aayadihiisa waxaa ka mid an yursila inuu diro alriyaaxa dabaylaha inuu diro mubashiraatin xaala yihiin kuwa bishaaraynaya waliyudiiqakum iyo inuu idin dhadhansiiyo min raxmatihi naxariistiisa qaarkeed inuu idin dhadhansiiyo iyo walitejriya inay socoto darteed alfulku doomuhu biamrihi amarkiisa inay ku socdaan iyo walitabtaquu inaad raadisaan min fadlihi fadligiisa inaad raadisaan walacallakum waxaad mudan tihiin tashkuruuna inaad shukridaan walaqad arsalnaa xaqiiqiya waxaan dirnay min qablika hortaa nebi maxamedow rusulan rusul baan dirnay ilaa qawmihim qowmkoodii baan u dirnay fa jaa-uu rusushii way yimaadeen hum qowmkiibay u yimaadeen bilbayinaati mucjizaadkii cadcadaabay ula yimaadeen fantaqamnaa waan aarsannay min aladiina kuwii baanu ka aargoosannay ajramuu dembiga galay wa kaana waxaa ahaaday xaqan xaq waxaa ahaaday calaynaa korkanaga waxaa xaq ku ahaaday nasru lmu'miniina mu'miniinta uhiilintooda ilaahay aayadihiisa waaweyn ee qudradiisa iyo awooddiisa kutusaya waxaa ka mid ah yacni dabaylaha diritaankooda dabayluhu iyagoo bishaaraynaya mubashiraatin a yacni waxay bishaaraynayaan naxariista ilaahay ay hor socdaan ee roobka ah ayay dadka ugu sii bishaaraynayaan taasi waa midoo dabayluhu bishaaray wadaan kow talabaadi waxa waliyudiiqakum min raxmatihi inuu naxariistiisatiisa idin dhadhansiiyo qaar ka mid ah oo dabaysha socotaay roobka naxariista ilaahay ah ee dhulku ku qaboobahaya wax kaga soo baxayaan dabayshaa hor wada dabayshaasi naxariis ilahay bay idiin xambaarsanta ta kaleeto waxa weeye dabayshii waxaa ku socota doontii walitajriya alfulku biamrihi doomuhu waagii hore waxay ku socon jireen dabaylahay ku socon jireen dabayshaasaa wadi jirta hadday dabayshu istaagto doontu ma socon karto walitajriya alfulku biamrihi doomuhu inay socdaan dabaylaha faa'iidooyinkooday ka mid taha oy wadaan fadliga ilaahayna markaa aada raadisaanoo dee doontii markay badda idiin dhex marto ood u kala gudubtaan qaaradaha iyo waddamada u kala gudubtaan dabayshiina ay waddo fadligii iyo tijaaradii iyo ganacsigii iyo iyadaas sabab u ah intaasoo dhan dabayshaa wadda way macnaha iyo inaad shugridaan oo intaad faa'iidooyinkaa garataan rabbi u mahad celisaan subxaana wa tacala nebi maxamedow hortaa baanu rusul dilay oo qowmkoodii baan u dirnay mucjizadeen cadcad bay ula yimaadeen way beeniyeen baa meeshaa ku jirta kadibna kuwii dembiga galay baan ka argoosanay bu rabbi subxana wa tacala mu'miniintiina waa uhiilana wey mu'miniinta inaan u hiilanana xaq korkanaga saaran buu ahaa bu rabbi subxana wa tacala yacni allah isku laazimiyey oo isku waajibiyey inuu muminiinta uhiliyo gaaladana jabiyo saas wey manaa gaalada inuu baabi'iyo muminiintana uhiliyo xaqaa ilaahay isa saaray ilaa yawmina hada waa saaray dad mudan in loo hiiliyo oo iimaanku dhab ka yahay haddii la helo oo ay soo baxaan nasriga ilahay subxana wa tacala waa meel on saas wey manaa gaaladana inuu jebinayo rabbi subxaana wa tacaala waa ka go-aan laakiin waa in la helo dad iimaanku dhabkay oo dadkii ballanqaadka lahaa ee loo ballanqaaday dadkaa in la helo wy manaa saas weya ayb wa min aayaati ilahi aayadihiisa waxaa ka mid a an yursila inuu diro alriyaaxa dabaylaha diritaankooda mubashiraatin xaala yihiin kuwa bishaaraynay waliyudiiqakum iyo inuu idin dhadhasiiyo min raxmatay naxariistiisa qaar ka mida inuu idin dhadhasiiyo daraaddeed oo waa roobka ay xambaarsantay iyo walitajriya inay socoto daraaddeed alfulku dooguhu biamrihi amarkiisa dartii inay ku socdaan iyo walitabtaquu inaad raadisaan darteed min fadli fadligiisa qaar ka mida inaad raadisaan walacallakum waxaad mudan tihiin tashkuruuna inaad shukridaan ood alla subxaana wa tacala uga mahad celisaan dabaysha socotaay iyo faa'iidooyinka idinoo leedahay ayaa wax laynaga tusay walaqad arsalnaa xaqiiqe waan dirnay min qablika hortaan rusulan rusul baan dirnay nebi maxamedow ilaa qawmihim qowmkoodii baan u dirnay fajaa-uu way yimaadeen hum qowmkiibay u yimaadeen bilbayinaati mucjizooyinka cadcdaa bay ula yimaadeen fantaqamnaa waan aarsanay oo waan aargoosanay min aladiina kuwii baan ka aargoosanay ajramuu dembiga falay waa madaxdii hogaaminaysay iyo qowmkoodii la socday shirkiga galay wa kaana waxa ahaaday kaana wuxuu ahaa xaqan mid waajib ah calaynaa korkanaga xaqan mid sugan buu ahaa calaynaa korkanaga nasrulmu'miniina mu'miniinta hiilintooda mu'miniinta inaan u hiilino libta siinaaye xaq korkanaga saaran buu ahaa bu rabbilahi subxana wa tacala allahu alle alladii midka wa yursilu dira alriyaaxa dabaylaha dira fa tusiiru markaasay kicisaa dabaylihii saxaaban daruuro ayay kicisaa fa yabsutuhu alla wuu fidiyaa daruurtii fi samaa'i xagga sare ayuu ku fidiyaa kayfa si alla sidii yashaau uu doono ayuu ugu fidiyaa wayajcaluhu wuxuu ka dhigaa yajcaluhu wuxuu ka yeelaa daruurtii kisafan gaballo fa taraa markaa waxaad arkaysaa alwadqa dhibicdii iyo roobkii oo yakhruju baxaya min khilaalihi daruurta dhexdeeda ka soo baxaya fa idaa goortii asaaba uu ku asiibo bihi dhibicda ama roobka wadqigaasi man yashaau ciduu doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mida markuu alla ku asiibo uu siiyo idaa markaaba hum iyagu yastabshiruuna kuwa bishaaraysanayo farax iyo bishaaro iyo rayrayn ayay bilaabayan wa in kaanuu waxay ahaayeen min qabli an yunazala intaan la dejinin ka hor calayhim korkooda min qablihi hortii waxay ahaayeen lamublisiina kuwa quustay bay ahayen fandur bal fiiri ilaa aathaari raxmat illaah naxariista ilaahay balraadkeeda fiiri kayfa sidee buu yuxyi u nooleeyaa alarda dhulka bacda mawtiha dhimashadeeda kadib baltaana fiiri ina fii dalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan ina dalika kaagaas intaa samaynayaay lamuxyi lmawta kuwa dhintay midka soo noolayn weeye wa huwa isaguna calaa kulli shayin shay kasta korkiisa qadirun midkii awoodo oo kara wey rabbi subxana wa tacala bal u fiirsada yani dabayshii baa weli laga hadlaya alla subxaana wa tacaala dabayl buu soo diraya xaggey kasoo baxdaa dabaylahan miyaa taqaanaa khasnaday kasoo baxaan waxba ka garan mayno iyadoo socoto unbaynu hawe ahaanna u neefsanaynaa wataa daruurihiina waa inoo wadaa laakiin meelay ka socoto yaa maamulaya yani ma garanayno dabaylaha ilaahay baa soo diraya subxana wa tacaala ilaahay baa soo diraya markaasay waxay kicinaysaa daruuro daruurihii markay kicisaa alla xagga saruu daruuraha ku fidinaya sidii gogol oo kalea korkaaga saa loogu fidinaya si alla siduu doono alla u fidinaya sideebuu u fidinaya siduu doono wey ha midig buu kaaga fidin mar xagkuu aadin mar xaggaasay jirtaa mar way culus tahay mar way fudud tahay si alla siduu rabuu ilaahay u fidinaya subxana wa tacala kayfa yashaa markaasuu wuxuu ka dhigayaa daruurtii fidsanayd baa la kala googoyn oo gabalaa laga dhigaya halkaas daruur baa ka muuqata koox gabal halkaana gabal baa ka muuqda halkaana gabal baa ka muuqda gaballo gabalna korkaagu jooga gaballay noqonaysa markay gaballo noqotaa waxaad arkaysaa fataral wadqa dhibicdii baad arkaysaa oo dhexdeeda ka soo baxaysa dhexdeeda dhibicdii baa ka socota oo ka soo baxaysa macnaha taasaad arkaysa markii dhibicdii alla uu ku asiibo ciduu doono addoommadiisa ka mida markuu siiyo waxaad arkaysaa addoommadiiba markiiba farxay oo faraxa iyo rayraynta iyo waxay samaynayaan iyo ilan roob baa u da-ay kii xoolo lahaa xoolihiisii buu leeyahay wallahi barwaaqo kii beer lahaa beertii buu abuuranaya kii biyo la-aanaha biyihiibuu ka cabayaa dhulkiibaa biyo u wada galeen waa wada faraxsan yihiinoo shalayna way khushuucsanayeen waa murugsanayen maantana farax bay la dhimanayeen saas way macna horaan buu rabbi ilahi subxaana wa tacaala intaan la soo dejinin soo dejintaa horteed hadda roobkan da-ayay ku faraxsan yihiin wax yar ka hor intuusan soo degin way kuwa quustay bay ahaayeen soo ma wayba quusteen oo waa laysdhiibay oo waa laga rajo ko-ay oo ninkii beer lahaana malaha sanadkan waa abaar buu ku talagalay kii adduunye iyo xoolo lahaana wuxuu is yidhi wallahi sanadkan intayba waa ku dhaafaysa ayagoo quustay oo rajo qabin ayuu roobka imaanaya daqiiqado kadibna waa ku waa faraxsan yihi waa rayraynaya bal fiiri baa la yidhi naxariista ilahay raadka ay reebtay fiiri raadka naxariista ilahay fiiri subxana wa tacala dhulkiiyo quruxda iyo ubaxa iyo dooga iyo maryaha uu labistay aada la yaabaysa addoommadiiyo say u faraxsan yihiin xayawaanaadkii iyo xoolihii oo dhergay beerihii oo baxay bal ilaahay naxariistii uu keenay raadka ka dhashay bal adigu fiiri sida uu bal dhulka u noolaynayo fiiri markii dhulku dhintay oo nabaad guuray kadib siduu u nooleeyo fiiri sidaasoo kale allahaa dhulka nooleeyey isaga ayaa wuxuu yahay markaad dhimataanna midka idinsoo noolayn doona sidaas si la mida ayaana noolaynta dambana u dhici doontaa oo la idinsoo celin doonaa wax walbana alla waa awoodaa subxaanahu wa tacala allahu alle alladii midka way yursilu dira alriyaaxa dabaylaha dira fa tusiiru markaasay kicinaysaa daruuri alriyaaxa dabaylaha dira dabaylaha isaga ayaa dira fa tusiiru dabaylihii waxay kicinayaan saxaaban daruur fayabsutuhu daruurtii alla wuu fidinayaa fi samaa'i xagga saruu ku fidinaya kayfa yashaau si alla siduu doono u fidinaya si alla siduu doono wayajcaluhu wuxuu ka yeelayaa alle daruurtii wuxuu ka yeelayaa kisafan gaballo waa la qaybqaybinaya fataraa waxaad arkaysaa alwadqa dhibicdii iyo roobkii yakhruju isagoo baxaya min khilaalihi saxaabka iyo daruurta dhexdeeda isagoo ka soo baxay fa idaa goortii asaaba uu ku asiibo alleh bihi roobka man yashaau ciduu doono oo min cibaadii addoommadiisa ka mida markuu ku asiiboo gaadhsiiyo siiyo idaa markaaba hum iyagu yastabshiruuna kuwa farxayo oo bishaaraysanaya wey wa in kaanuu waxay ahaayeen min qabli an yunazala intaan intaan la dejinin ka hor calayhim korkooda min qablihi hortii waa takiid min qablidii hore unbaa la adkaynaya wain kaanuu waxay ahaayeen min qabli an yunazala intaan la dejinin calayhim korkooda min qablihi hortii roobkaa hortii waxay ahaayeen la mublisiina kuwa quustay bay ahaayeen fandur bal fiiri ilaa aathaari raxmati illaah naxariista ilaahay raadkeeda bal fiiri waxay ka tagtay fiiri kayfa sideebuu kayfa sideebuu yuxyii u nooleeyaa alarda dhulka uu u nooleeyaa bacda mawtihaa dhimashadeeda kadib dhulku markuu namaad guuray kadib bal fiiri saad arrintaa fiiri inna dalika kaagaas dalika kaagaasi allahaasi wey macnaha la muxyi lmawtaa kuwa dhintay midka nooleeya wey kuwa dhintay isagaa nooleeya kaas sidaa wax usoo maamulay oo dhulka nooleeyey ayaa kuwa dhintayna oo idinka ah idinsoo noolayn doona wey wahuwa allana calaa kulli shayin shay kasta korkiisa qadiirun midkii awoodo wey walain arsalnaa haddaanu dirno riixan dabayl haddaanu dirno oo fara'awhu ay arkaan dabayshii oo fara'awhu ay arkaan walain arsalnaa haddaan dirno riixan dabayl oo fara'awhu asarkii iyo raadkii naxariista ay arkaan waa nabaadkii soo baxay musfaran asagoo jaallo noqday ladalluu waxay ahaanayaan markaa min bacdihi gadaashiisa yakfuruuna kuwa kufriyay noqonaya fa inaka adigu nebi maxamedow laa tusmicu wax ma maqashin kartid almawtaa kuwa dhintay walaa tusmicu ma maqashin kartid assumma kuwa dhagahala adducaaa u yeedhidda ma maqashin kartid idaa goortii wallow ay jeedsadaan mudbiriina xaalayihin kuwa daba jeedinay wamaa anta adigu matihid nebi maxamedow bihaadilcumi kuwa indhahala mid hanuunin kara can dalaalatihim baadiid baadinimadooda kama hanuunin kartid lumidda ay lumeen kama hanuunin kartid in tusmicu ma maqashin kartid ilaa man cid mooye yu'minu rumaynaya biaayaatina aayadaha naga rumaynaya oo fahum iyagu muslimuuna hogaansan oo ilahay u hogaansan subxana wa tacala markii dhulkii barwaaqo noqday oo quruxdiisii la yaab waxoogaa kadib waxaa soo baxaysa haddana dabayl kale waa dabaylihii xagaaga iyo jilaalka iyo dabaylihii baa soo dhacay dabaylihii markay soo dhacaan waxaad arkaysaa doogii quruxda badnaa oo intuu isbedelay midabkiisii jaallo noqday wuxuu isu diyaarinayaa markaa oo usii socdaa inuu ingega sooma markay arkaan raadkii roobku ka tegay oo nabaadkii quruxsanaa ah asaga oo jaallo isu sii bedelaya waxay ku kufrinayaan nicmadii ilaahay barwaaqadii shalayta waa la iloobay saas barwaaqadii shalayta waa la iloobay ingeygan maanta ay ingegtay kufri bay bilaabeen gaalnimay bilaabeen shalayta nicmadii ahaydna dadkii waa halmaamay dadkani marka waa dad macangegiin ah waa dad quluubtoodu dhimatay iimaan male oo iftiin qalbigooda kuma jiro oo waa gaalo waxba ma maqashin kartid laa tusmicu lmawta waa kaan soo marnayo bimacnaa waxaa laga wadaa mawta alquluub dadka quluubtoodu dhimatay oo iimaan ayna lahayn oo maydka tahay waxba adigu ma maqashin kartid ilan qalbi nool baa wax maqle kuwa dhagahalagna u yeedhidda aad u yeedhaysa ma maqashin kartid markay sii jeedsadaan ruux dhagala oo sii jeedsaday maantoo dhan war hebelow haddaad ku hayso ma ku maqlay ya hadduu kugu soo jeedo waxoogaa waxaaba laga yaabaa bishimahaaga iyo inuu wax ka fahmo laakiin hadduu kaa sii jeedo dhaganalaayahay hebelow maanta hadda haddaad ku hayso ma ku maqlay maya gaaladu waa saasoo kale ha isku dhimin baa laleeyahay nabiga sal lay slam ta kale ku mid indhala kuwa indhahala oo haddana lumay oo habaabay habaabidiisa adigu ma hanuunin kartid oo jidkii ma tusi kartid baa le yacni wuu indhala yahay jidkiina waa ka habaabay maanta dhan haddaad intaad u tilmaanto tidhaahdo war halkaa ka leexo oo halkaa aad oo jidka halkaa ka mar oo meeshaa waad luunsan tahay oo kayntaa xaggaa ka mar oo maantana haddaad ku akrido indhala yahay luunsanna yahay miyuu garanay in gacantaba la qabta mooyaane si kale jidkii kuma heli karo gaaladu waa saasa isdhiin baa nabi maxamed salawatu rabbi wasalamu caleyh marka waa nooc nabigaa lagu dejinaya aayaadkan macnaha waxaad adigu wax maqashiin kartaayo wax kaa qaadan un dad aayaadka ilaahay rumeeye oo qalbigoodu ku noolaaday hogaansan oo diyaar u ah ilaahay inay u hogaansamaan dadkaasaad wax maqashiin kartaa oo wax kaa qaadanayo wax kaa aqbalay amaa kuwan quluubtoodu dhimatay dhagahoodiina xidhan yihiin indhana aan lahayn habowsanna kuwaasi waxba kaa qaadan maaya waxbana ma maqashin karti bala nabiga sal lay slam walain arsalnaa haddii aan dirno riixan dabayl haddaanu dirno oo fa ra-w ay arkaan hu hudaasi waxay u noqonaysaa afarkii hu afarkii roobku ka tegay ay arkaan oo doogu soo saaray ah musfaran asaga oo jaallo noqday ladalluu waxay ahaanayaan markaa min bacdihi gadaashiisa yakfuruuna kuwa kufriyay noqonaya fa inaka adigu laa tusmicu ma maqashin kartid almawtaa kuwa dhintay oo quluubtoodu dhimatay walaa tusmicu ma maqashin kartid assumma kuwa dhagahala adducaaa u yeedhidda dhawaaqaagiiyo u yeedhidaada ma maqashin kartid idaa goortii wallow ay jeedsadaan mudbiriina xaale ayaan kuwa daba jeedinay wamaa anta adigu ma tihid bihaadi lcumyi kuwa indhahala mid hanuunin kara can dalaalatihim nuunsanaanta iyo baadinimada ay ku jiraan kama hanuunin kartid in tusmicu ma maqashiin kartid ilaa man cid mooyaane yuminu rumayna yu'minu rumaysan biaayaatina aayadaha naga rumaysan oo fahum iyagu muslimuuna kuwo hogaansan oo ilaahay u hogaansan ah allahu alle alladii midka way khalaqakum idin abuuray min dacfin taagdarra idinka abuuray uma kadibna jacala yeelay min bacdi dacfin taagdarra gadaasheeda wuxuu yeelay quwatan xoog iyo taag iyo awood uma kadibna jacala wuxuu yeelay min bacdi quwatin xoog kadibna wuxuu yeelay dacfan taagdarro iyo washaybatan ciro yakhluqu alla wuu abuuri maa yashaau wuxuu doono wa huwa allana alcaliimu midka wax walba u ogaansho badan wey alqadiiru midka awooda lawa rabbi subxana watacala meelaha maraaxishaynu maraynaa laynoo sheegay alla wuxuu idink idinka abuuray taagdarro taagdarradu waxa weeye yani dhibic mani ah ma taag bay leedahay waad ka gudubtayoo xinjir dhiig ah taag ma leh cad yaroo hilib ah taag ma leh waxoogaa bini aadan ahaan baa lagu suurayoo meeshanaad jiiftaa taag ma lihid waad soo baxday oo ilmo yar baa tahay oo banaankaad joogta waa lagu koolkoolinayaa taag ma lihid bisad baa ku cuni karta wax kale iskaba dhaa taag ma lihid taag darradaasaa marka laydinku abuuray taag darrada kadibna alla wuxuu yeelay xoog xooggaas muxuu yahay waa dhallinyaranimadii shabaabnimadii waad xoogaysatay caqligaagiibaa xoogaystay jidhkaagiibaa xoogaystay waa ka xoog baad sheeganaysaa xooggaana waxaa ka dhambayn doona tabardaro oo iyo ciro wada socoto timihiina waa caddaadeen jirhkiina waa tabar dhigay boolbool baa lagu kala furfuray isma haysatid heer waxaad gaadhaysaa marka dambe aad fadhigaba ka kici weydaba ood musqusha gaadhi weyda caqligaagiina suu si socday heer wuxuu gaadhayaa xataa uu kala garan waayo biyaha iyo canaha dabka xataa uu ka gudi kari waayo balfirs markii hore meeshii laydinka bilaabay oo tabardarrada ah baa haddana ku noqoteen maxaa laynaa barayaa marka adduunyadan inayna jiraynin baa ilaahay ugu talagalay subxana wa tacala haddii daa'imitaan iyo jiritaan loogu talagalay maalinba maalinta ka dambaysaad kasii xoog badnaan lahayd sooma marka da aad sii qaadataba waad sii xoogaysan lahayd adduunyada haddii loogu talagalay inay daa'imayso laakiin meeshani meel la joogayo maehe war ha islu goonina oo maalmaha waxoogaaga aada xoogga leedihiin oo dhallinyaronimada iyo tabarta iyo awooddu idinku jirto ha luggu'ina oo ha kadsoomine ilaahay daacadiisa uga faa'iidaysta maalmahaas yar tabardaraa idiin dambayn doonta baa macnaha laydin baraya alla subxaana wa tacala wax walba isagaa xooggaalwa allahu alle alla yimid midka way khalaqakum idin abuuray min dacfin taagdarri midka idinka abuuray uma kadibna jacala wuu yeelay min bacdi dacfin taagdarri gadaasheed quwatan awood iyo xoog buu yeelay uma kadibna jacala wuxuu yeelay min bacdi quwatin xoog iyo awoodda gadaasheedana dacfan yani tabardarri iyo washaybatan cero wada socoto yakhluqu alla wuu abuuraa maa yashaa wa huwa alle alcaliimu midka ogsoon wey wax walba alqadiiru midka awoodo wey wa yowma maalinka taquumu saacatu saacaddu ay istaagayso yuqsimu way dhaaranayaan almujrimuuna dembiilayaashu waxay ku dhaaranayaan maa labisuu inaysan nagaanin hayra saacatin saacad waxaan ahayn kadalika sidaas kale ayay kaanuu ahaayeen yu'fakuuna kuwa runta looga jeediyo wa qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwa uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyey waaliimaana iyo iimaanka kuwaasi waxay dhaheen laqad labistum xaqiiqee waad nagaateen fii kitaabi illah alla kitaabkiisa dhexdiisa yacni ilaahay qoraalkii uu qoray dhexdiisa waxaad iyo wixii ku qornaa waxaad ku nagaateen ilaa yawmi albacthi isa soo saaridda maalinkeeda intii laga gaadhayay baad nagaydeen ood joogteen way macna fa haada kani yawmu lbacthi yani bactiga iyo soo bixinta maalinteedii wey walaakinakum laguse noqoyo kuntum waxaad ahaydeen taclamuuna kuwa aan ogeyn fa yowmaidin maalinkaa laa yanfacu ma anfacayo aladiina kuwa dalamuu dulmiga sameeyey macdiratuhum cudurdaarkoodu anfici maayo walaa hum mana aynan ahaanin yustactabuuna kuwa raalligelin la weydiisto maalinta ay qiyaamadu timaado kuwii dembiilayaasha iyo gaaladii waxay odhanayaan wakti yar saacad ka badan maba aanan jooginba xaggee adduunyadii ama intay qabriga ku jireen baa dhici karta wixii oo dhan baaba la yaraaday adiga markay mushkilo weyn kugu timaado mushkiladaa wixii ka horraysay oo dhan waad halmaami wax saacad ka badan ma aanan joogin bale rabbi wuxuu yidhi sidaa maanta runtii looga jeediyey baa adduunka markay joogeenna runta looga jeediyey shalayta runtii bay qari waayeen adduunka markay joogeen maantana runtii bay garan la'yihiinoo laga jeediyeyo intay adduunka soo joogeen ama qabriga soo joogeen bay garan la'yihiinoo waxay leeyihiin saacad unbay ahay sidaa hadda ay looga jeediye runta bay adduunka markay joogeenna looga jeediye macnaha saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala ayagii markay dhahaan sidaa ayaa dadkii cilmiga iyo iimaanka lahaa ayaa waxay odhanayaan war niman yahow ilaahay kitaabkiisa dhexdiisa waxaad ku nagaydeen yani kitabka wax laga looxulmaxfuud ama cilmiga ilahay waxaad ku nagaydeen ood joogteen adduunyada ama qubuurta ilaa maalinka lays soo saaray laga gaadhay tanna waa maalinkii isaga ahaa laakiin idinkaa waxaad ahaydeen dadaan waxba garanayn maalinkaa isaga ah ma anfacayo kuwii dulmiga sameeyey cudurdaarkoodu ma anfacayo raalligelinna la weydiin maayo ama noqosho la weydiin maayo inay ka noqdaan khaladkii walaa hum yustactabuuna laa yus'aluuna alcutba wey cutbada waxaa la yidhahdaa raalligelin adiga khalad haddaad gasho soo raalligelin kama bixis ha marka intaad dad khalad ka gasho ruuxaad khalad ka gashay uu kuleeyahay warniyo raalli geli oo igu sabeen xig ha inuu kaa raalli noqdu doonaya sooma war iraalli geli hadduu kuleeyahy waa maruu diyaar u yahay inuu raalli kaa noqdo sooma hadduusan ku weydiisaninba ma diyaar buu u yahay maya la weydiisan maayo war ilaahay raalli geliyo ka soo noqda khaladkiina la weydiisan maayo maxaa yeelay in raalli laga noqdoba lama doonayo saas wey macanaha ayib adduunkaa la rabaa in raaligelintu adduunyada ku anfacaysa laakiin maalinkaa waxba anfici mayso wa yowma maalinka taquumu saacatu saacaddu ay istaagayso yuqsimu way dhaaran almujrimuuna dembiilayaashii waxay ku dhaaranayaan maa labisuu inaynan nagaanin hayra saacatin saacad wax ka badan saacad waxaan ahayn adduunka ama qubuurta dhexdeeda kadalika sidaasoo kalea kaanuu ay ahaayeen yu'fakuuna kuwa la jeediyo oo runtii xaqa looga jeediyo wa qaala waxay yidhahdeen markay leeyihiin saacad ka badan maanaan joogin qasadkay ka leeyihin miyaad garanaysaan qasadkay ka leeyihiin waxa weeye yacni way ku cudurdaaranayan oo waxay leeyihiin wakti dheerba hadda nalooma kaadinin haddii wakti dheer naloo kaadin lahaa hade malaha waanu isdaba qaban lahay saasay doona marmarsood bay doona inay ka dhigtaan taas daraadeed baa waxaa la yidhi cudurdaarku anfici maayo wa qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwa uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyey waliimaana iimaanka laysugu darayay waxay yidhahdeen laqad labistum war waad nagaateen fii kitaabillahi alla kitaabkiisa dhexdiisa waa kitaabka acmaashu ku qoran tahay baa la yidhi ma looxul maxfuudkaa la yidhi ma cilmiga ilaahay baa adiga qoraalka ilaahay qoray iyo xukumkiisa waxaad ku nageydeen ilaa yawmi albacti isa soo saaridda maalinkeeda intii laga gaadhayay baad nageydeen ood joogteen fa haadaakana yawmulbacti isa soo bixintii isa soo saaridda maalinteedii wey middan aad hadda dhex joogtaan walaakinakum kuntum waxaadse ahaydeen laa taclamuuna kuwa aan waxba ogeyn oo wax garanaynin baad ahaydeen saas daradeed adduunyadii baad ku kadsoonteen fa yowmaidin maalinkaa laa yanfacu anfici maayo aladiina kuwa dalamuu dulmiga sameeyey shirkiga iyo gaalnimada ku dhintay macdiratuhum cudurdaarkoodu wax u tari maayo muddo gaaban baanu joogno haddii naloo kaadin lahaa malaha waan isdaba qaban lahayn waana la soo dadejiyey macdiradaasi waxba anfici mayso walaa hum mana aynan ahaan yustactabuuna raaligelin kuwa la weydiistana maysan ahaan a la dhihi maayo war ilaahay raaligeliyo oo xaal mariya la dhihi maayo saas maxaa yeelay in laga raali noqdoba lama rabo walaqad darabnaa xaqiiqe waanu cadaynay linnaasi dadka waxaanu u cadaynay fii hada alqur'aani qur'aankan dhexdiisa min kulli mathalin mahmah kasta ayaan ugu cadayn qiso kastoo cajab leh ayaan ugu cadayn walain ji'tum haddaad ula timaado nebi maxamedow biaayatin aayad mucjize haddaad ula timaado layaquulanna waxay dhihi oo dhihi alladiina kuwa kafaruu kufriyey waxay dhahayaan in antum ma tihidiin maxamed iyo inta la socotow ilaa mubdiluuna kuwa baatil u saaxiiba mooyaane wax baatil unbaad wadataan xaq ma wadataan bay dhahayaan kadalika sidaas oo kale sida kuwaa quluubtooda loo daboolay ayuu yatbacu allahu alla u awdaa calaa quluubi aladiina kuwii qalbiyadooda korkooda korkeeda laa yaclamuuna aan waxba ogeyn fasbir sabir bale nebi maxamed iska dulqaad ina wacda allahi yabooha ilaahay uu nasrigii guusha ku yabahay xaqun mid xaqa wey waa imaanaya walaa yastakifannaka yayna ku fududaysanin aladiina kuwa laa yuuqinuuna aan yaqiininaynin wacdiga ilaahay iyo aakharatoona kuwaan yayna ku fududaysanin bal qur-aanka maxaa mahmaaha iyo qiso cajo badan alla subxaana wa tacaala ku cadeeyey bal u fiirsa adig horay maxaa adduunka soo ahaan jiro soo dhacay maxaa tusaale laynaga siiy maxaa imaan doonoo soo socda maxaa tusaale laynaga siiy maxaa tusaale caqiidada ku saabsan iyo tawxiidka layna siiye tusaale akhlaaqda ku saabsan layna siiye tusaale adduunyadan iyo say u dhammaanaysa iyo siday riwaayada beentaa u tahay maxaa tusaale laynaga siiyey qur-aanku wax walbaa lagu cadeeyo tusaaliyo qiso cajo badan nabiga waxaa lagu yihi sal alay waslam laakiin haddaad aayad kasta iyo mucjizo kasta ula timaado waxay uun ku odhanayaan niyo baadil baad wadataa adiyo dadka kula socda ee xaq ma wadataa aayad kasta adugu keen mucjizo kasta soo hordhi kuma yeelayaan baa laleeya macnaa sidaas kuwa quluubtooda loo awday oo loo xidhay ayaa kuwaan waxba garanayninna ilaahay quluubtooda u xidhaa subxaana wa tacala yacni qalbiga inta la awdoo la xidho waxba geli maayo wanaag geli maayo xumaanna ka dhici mayso mar hadduu arrinku saas yahay marka waxba kaa yeeli maayaane madax adaygooda iyo dagaalkay kugula jiraan iyo diidadooda isaga sabir iska dulqaadale nebiga salawatu rabbi waslamu caleyh yabooha ilaahay inuu kuu hiilinayo uu yaboohay waa xaq way suganta iyayna ku fududaysanin kuwani buu rabbi ilahi subxana watacala aan waxba yaqiininayn kuwan aan cilmigii iyo yaqiinta haynin iyayna ku fududaysanin maxaa laga wada iyayna ku fududaysanin yacni si fudud iyayna kuu leexsanin saas yacni dad baa iska fududo markaad fudud tahay ruux alla ruux kasta intuu tunka ku saartuu mabdigiisa ku gelin karaa sooma sheeko yar baa lagu kaxaysani waxoogaa waa lagu afmiishaarayn waad iska raacay marka yayna ku fududaysanin oo nin fudud ha noqonin ku adkaysaa lagu leeyahy waxa ilahi subxana wa tacala ku siiyey iyo xaqa macna walaqad darabnaa xaqiiqe waan cadaynay linnaasi dadka waxaan u cadaynay fii hada alqur'aani qur'aankan dhexdiisa min kulli mathalin qiso kastoo cajable baan ugu cadaynay mahmah kasta oy wax ku gartaan waan ugu cadaynay bu rabbi ilahi subxana wa tacala walain ji'ta haddaad u timaado hum iyaga haddaad ula timaado biaayatin mucjizo layaquulanna waxay odhanayaan aladiina kuwa kafaruu kufriyey in antum ma tihidin muxamed iyo kuwa la socdow ilaa mubdiluuna kuwa baatil wata mooye wax kale ma tihidin baatil baad wadataan xaq ma wadataan bay odhanayaan ma qirayaano marna kuma yeerayaan kadalika sidaasoo kale kuwaa qalbigooda loo xidhay ayuu yatbacu allahu alla u awdaa oo u xidhaa calaa quluubi aladiina kuwii qalbiyadooda korkooda laa yaclamuuna aan waxba ogeyn kuwaa jaahiliintae xaqa aan ogeyn saasoo kalea quluubtooda xaqa looga xidhaa fasbir sabir baa la yidhi kollay ku yeeli maayaane dhibka kaa soo gaaraya isaga sabir ina wacda allahi yabooha ilaahay uu guusha kuu yaboohay iyo libta xaqun xaq wey waa imaan sug baa laleeyahy walaa yastakifannaka yayna ku fududaysanin aladiina kuwa laa yuuqinuuna aan yaqiininaynin yayna si fudud kuu duubsanine sugnow oo ku adkaysaa laleeyahay xaqa isaga macna aakhare aan yaqiininaynin wacdiga ilahina aan yaqiininaynin hada wabilahi tawfiiq wsala allahuma wslm ala nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbi waslm